الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب أخذ الحلال وترك الشبهات أدكني باب بيان أخذ الحلال بل قاعدينتي أما حلاش قاد شديد باب كيدي وين حلاشي kasab ahaan iyo isticmaal ahaan wixii xalaala loo ihtimaamo la qaato shubahaadkiina waxyaalihii shubahaadkiina lagaba tago bal xadiidkan kuba wada arki doonaa wuxuu ihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bni numayrin alhamdaniyu qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa zakariya can ishacbiyi can nucmaan bni bashiirin qaala anahu qaal wuxuu yidhi nucmaan ibnu shacbi samictuhu waxaan maqlay nucmaan yaquulu xaaluu ku qowlayo samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay wa ahwa nucmaanu biisbacayhi ilaa udunayhi waahwa waa fiiqayoo ama fidiyayoo wuxuu taagaa nucmaanu nucmaan uu ishaaray biisbacayhi labadiisii farood ilaa udunayhi xaggii dhegihiisa ayuu labadiisa farood saa ugu ishaaray ama uguba fiiqayoo waxaanay tani ahayd waa inuu caddaynayo adkaynayo un maqalkaa uu yidhi rasuulka ilaahay baan salawaatullaahi wasalaamu caleyh kaba maqlay waa saxaabi yaroo aad u yaraa waqtigii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh waqtigii rasuulka ilaahay wafaadayna ee dhalashadiisu bacda alhijray ahaydba waaba sideed jir buu ahaa baa la yidhaha markii rasuulka ilaahay wafaaday dee ilmu kol hadduu shaksigu mumayis yahay oo wax kala soocayo uu xifdin karo wixii uu warinayay fi siqari uu isagoo weyn wariyey taas shardi uma ah dee waa la aqbalayaayo shardi qabuulka xadiidka maaha ruuxu markuu warinayay inuu qaangaadh yahay walow marka la eego gaadhsiinta waxa weeyaan uu dadkii u gudbinaya tabliiqa iyo adaha ay taa u shardiyaanba waana kanoo isagoo yar buu rasuulka ilaahay xadiidkan weliba weyn ee axaadiistii dee waaweyneyd ee usuusha ahayd kaba mid ah ama ay laba yidhi xad islaamkaaba isagiio axaadiis kaloo kooban oo sheegi doono islaamkaaba ku wareegayo macnaa dee islaamnimadkii iyadaabay kuba dhammaanaysaa axkaamtii marka leege si guud ayuu inoo wariyay saxaabigani qolayin baa sheegtay inaan rasuulka ilaahi kama maqlina taasi iyadu wax ka soo qaad ma laha axaadiistiisu yaanay badnaaninba abihii bashiir ibnu sacdinna waaba saxaabi malaa kitaabkeenna wax riwaaya kuma laha salligii rasuulka iyo salaad dhexdeed baa bashiir baa yidhi waxaanu garanaynaa sianu kuguba sali inay kuu salaamayno ee see baan kuguba sallinaa xadiidkii dee su-aal bay ahayd saxaabi kalaa warinayay isagu su-aashuu laba yimi bal waaba saxaabigii xadiidkaa warinayo abihiina saxaabi weeye haddaba saxaabiga nucmaan ibnu bashiir ayaa wuxuu yidhi qaala mayn samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquulu waahwa nucmaanu biasbacayhi ilaa udunayhina waxay tahay un waa adkayn uu adkaynayo inaan cidi uga sheegina rasuulka ilaahay dhegihiisa uu kagaba maqlay oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ina alxalaala xalaashu bayinun mid cad weeye wa ina alxaraama xaraamtuna bayinun way caddahay wa baynahumaa labadaa xalaashiyo xaraamta dhexdooda waxa ah mushtabihaatun umuur ee dheehgelayso oo bacnaa dee xaggana mid waxbay ka shabahaysaa xaggana way kaba shabahaysaayo saa iyagu ay u cadyiin aan u caddayn ma xalaalba mise waa xaraamta aan caddayn taasoo laa yaclamuhunna aanu ogeyn oonu garanahayn kasiirun min annaas in badanoo dadka kaba mid ah waa kan rasuulka ilaahay cidima garanaysa muu odhanay in badanoo dadka midoo dee in garanayso culimmadii raasikhiinta ahayd iyagii ama nasahan bay ku og yihiinba ama dee markay ijtihaadaan bay labada dhinac mid raacinayaan ijtihaadkii iyo dee markaa dariiqa ijtihaadka markaa iyagii waabay garanayaan ama dadkii qaar baa garanaya laakiin in badanoo dadka ka mid a labada dhinaca min alxalaali hiya am min alxaraam ayaanay garanahaynba taas buuhi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faman ittaqaa bal xadiidkan laqbadiisa inta hore israacinaya faman ittaqaa ruuxa dhowrsada iska ilaaliya dee ma ka dhowrsada ashubuhaati waxyaalaha mushtabihaadka ashubuhaatiyo ee mushtabihaadna lafdigii hore inoo ahaayo mushabahaat iyo alalfaadha ayay ruwaadu isugu yar ku kala duwan yihiin laakiin macno keliyan weeye waxyaalaha shubahaadka ruuxa iska ilaaliya ka fogaadee ka dheeraadeen kuba dhicin istibra'a wuxuu beri u noqday oo u dee markaa xasiishaday baraa-o lidiinihi diintiisii oo diintiisii nuqsaan iyo khalal xaggaa diinta inuu kaba yimaado beri buu ugaba noqday wa cirdihi cirdigiisi iyo sharaftiisii oo dee ruuxu waxyaalaha ay bal matalan shubahaadka markuu iskaba ilaaliyo iskaba dhowro cirdigiisiibaa dacni la dacniyo iyo in wax laga sheego iyo ruuxu dee bal matalan aan wax ka dhowrsanayn inuu yahay in laguba tilmaamo taas baa cirdigiisii ugaga badbaadayaayoo cirdigiisiina wuxuu u dalbay ama u xasishaday baraa-o uu ka bari noqdo dacni iyo wax ka sheeg la dacniyo wax laga sheego waman waqaca fi shubahaati ruuxa isagu shubahaadka kuba dhaca oo shubahaadkaa ka dhowrsan waaya waqaca fi lxaraam dee waa dariiqii iyo wixii seeraba u ahaamade dariiq u ahaa masuur iyo xijaab u ahaaba xaaraamtii bay shubahaadkani ahaayeen hadduu iyagii ku dhaco marka dambena taasi waxay gaadhsiinaysaa xaaraamtii caddayd ee iyaga aan shakibo kal ah ku jirin inuu kuba dhaco ka raaci yarcaa xowla alxima yuushiku an yartaca fiih bal xadiidka intiisa dambe ay noo dambayso xadiidkani horta waa xadiid culimmadu ay isku waafaqeen weynidiisa uu xadiid aada u wen yahay macnihiisu aada iyo aada u ballaadhan yahay taas baa keentayba shaarixa kitaabkeennan waa imaam nawowi raximahu llahu tacaala inuu kitaabkiisan u axaadiisa noocaasa ee iyaguna qawaacid guud iyo kulliyaad bal matalan kulansadaya ama kuwa kulliyaadka lagu tiriya inuu ku soo daro kitaabkiisa arbiciin xadiidkan marka culimaduna kolley fawaa'idiisa badan iyo mowqiciisa weyn waa waxay iskuba waafaqeen jamaaco culimada ka mid ah waxay kaba dhigeen thuluthul islaam islaamka marka saddex meelood loo qeybiyo meel inuu yahay macnuhuna uu yahay marka la eego macnihiisan aada iyo aada u ballaadhan shumuulka ama uu shamlinayo axkaam iyo masaa'il aada iyo aada u badan ayaaba waxaabu dee saddex meelood islaamkii meel ahaan baaba wax laga qaadan karaa loo celin karaayo oo bal matalan lagu tirin karaa isaga iyo markaa axaadiis kaley barhkood israaciyeenoo axaadiis ama afara ama saddexo kolbastay u kala dhigaan bay kaba dhigeen islaamku si guudba inuu kuwaa ku dul wareegayo oo ama macnaa waxa weeyaan axaadiiste marka la eego ballaadhidoodu uu islaamkiiba ay markaa saddexda xadiis ama afartaa laba eego islaamkii ay wada gaadhayaanoo waxay ka tegayaan aanu jirin taas bay ugaba jeedaan marka waa xadiidkeennan aan hayno iyo xadiidkii inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidka min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniihi bal saddexda xadiid culimada qaarkoodna afar xadiis bay kaba dhigaanoo saddexdan xadiiseen hayno iyo xadiidkii laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih ama xadiidkii intuba arbacuunka nawowina uu kusoo wada arooriyey isad fi dunyaa yuxibuka allah ama wasad fiima aydi nnaasi yuxibuka annaas oo dadkuna way ku jeclaan haddaad dadka waxoodii uba dayso bal taas baydha culimmada qaarkood baa nadmiyey afartan khaasatan dee waxa weeyaan dambe oo laba baydoo kollay kutub kala duwan culimmada ay kuba soo naqliyaan markay xadiidkan ama axaadiisan ay kaba hadlayaanna ay sheegaan waa sheekh abulxasan daahir ibnu mufawas la odhanaya laba bayd buu ku nadmiyo uu yihi cumdatu diini cindanaa kalimaatun musnadaat min qowli khayr اlbariya utruk اlmushbahaati washad waa xadiidkeenan washad wadacma laysa yacniika wacmalana biniya aan ku celiyo walow dee kutub kala duwan kollay markay meelaha kaba hadlayaan axaadiisan ay soo wada naqliyaan cumdatu diini cindanaa kalimaatun musnadaatun min qowli khayri albariya اترك المشبهات وازهد ودعما ليس يعنيك واعملن بالنية bal markaa waa axaadiista abu da-uud baana cibaanadiisa weli islaamkaaba ku wada wareegaya walow xadiidka aysad barhkood bedelkiisa ay ka dhigaan laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih bal horta xadiidkani waa xadiid aad u weyn xagga weynidiisan waxa keenayna kollay imaam nawowi baa raximah llahu tacaala culimada isagoo kaba soo naqanaya wuxuu yihi oo culimmadu kaba soo naqanaya sababtan keentay mowqic xadiidkani inuu weynaado ee xadiidka waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo inagu baraarujinaya wixii la cunayay wixii la cabayay iyo wixii la xidhan iyo keyrkeedba in la hagaajiyo laga dhigo xalaal welibana oo dee ay habboontahay inay waxaas ama laga maarmaantahay ay xalaal noqdaan oo macrifatu xalaal baa baraarujinteed iyo isu tilmaankeed uu xadiidka kuba sugan yahiyo isticmaalkeed iyo ku dadaalkeed waxaa kaloo xadiidka kuba sugan wixii mushtabahaad wixii aad ka shakigasho dacmaariy yaribuka ilaa maa yaribka waxyaalaha mushtabihaadke ayar balmeeti ma xalaal baa mise waa xaraam arrintu ay joogto in laga dheeraado taasna ay sabab u tahay ruuxa diintiisu inay u badbaadayso cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo waxaasna dacni inay ugaba badbaadayaan oo waa kaa rasuulka ilaahay ka digay in shubahaadka laguma dhaco ruuxii kuba dhacay inuu xaraam ku dhacayo dhigay dee waxaa kaloo uu rasuulka ilaahay dee matalkaasna waa taasay caddaynaysaa inooguma sugane xadiidka uu kulansaday caddayn rasuulka ilaahay noo caddaynaya ahmal umuur oo waa shaksiga acdaadiisa oo dhan wax yaroo kooban oo isagu ka taxakumaya ee ay isagii waxa weeyaan dee ay ilaal ama taxakumayo kolba tabaca ay u yihiin ah oo waa qalbiga iyo muraacaadkiisa waana xadiidka akhirkiisa waxay noogu iman bal taas baa keentay inuu xadiidkan mowqiciisu u weynaado waa umuuraha uu kulansaday taas weyn taasi waa xadiidka ahamiyadiisa kaa rasuulka ilaahay muxuu ihi ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayin anaa xalaashu way caddahay oo dee wixii nusuus ama qur-aankii ama xadiidkii ay kuba timi xalaalnimadkiisiina caddaynayay inay iyagaan kaba qaadanaynaa wixii xalaal iyo xaraame waa shay cad oo muuqdo oo dee dee dad kol haddii naskaasi uu kuba yimina dadkii kii aan dee macrifo u lahayna dadkii kale ee macrifada u lahaa buu ula laabmayaa arrintoodu way caddahayba wa ina alxaraama bayin xaraamtuna mid cad weeye wa baynahumaa mushtabihaatun macnaa waxa weeye markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka inoogu sheegay umuuruhu ama ashyaadu saddex bay u noqonayaan xalaal cad iyo xaraam oo dee xalaalnimadkiisu aanay qarsoonayn iyo xaraam cad oo xaaraamnimkiisa aanu qarsoonayn xalaashii cadeeda waxyaalahan dee ilaahay inoo baneeye waxaan cunna iyo waxaanu cabnaba leh ayaa kaba mid ahaa tasarufaadkeennan aan mukhaalafo ku sugnayn saa hadalkan aan hadlayna iyo nadarkii iyo mashigii iyo waxyaalaha caynkaasa adugu wax adoo shaki ku jirin xalaalnimadkiisa xaraamtii cadayd khamradii iyo khinsiirkii iyo baktigii iyo ee waxa weeyaan wixii nijaasaadkii iyo zinadii iyo xantii iyo beentii iyo adugu waa waxyaalahan nusuusta ay kuba timi ee sharcigu inoo caddeeyey inuu xaaraam yahy iyadna waa xaaraam cad waa labadaasi way cadyuna waa labadaa jaaniba isqaabilaya ka saddexaad waa maxay waa kan rasuulka ilaahay sheego waa baynahumaa mushtabihaatun kolley waxaan idhi lafdigan mushbahaatun ama dee waxa weeyaan mushtabihaatun mutashaabihaatun intaba waa lagu wariyay almushtabihna waa wixii dheeh gale ujeeddadu aan caddaynay ama ruuxii bal xaaladiisu aanay u caddaynee kaba dheehgelayo macnaha waxa ay tahay waxaan xalaalnimadkiisna caddayn xaraamnimadkiisna aanay caddayn oo taasi ay keentay in badanoo dadka ka midi inaanay garanayn waayo xalaalnimadkiisi ma cadda waxay kaba iman kartaa adila istacaarudaysaabaa jirta waxaaba kaba iman kartaa taasay kaba dhalanaysaa ikhtilaafkan culimmadu ay waxan ay iskuba khilaafeen kan iyo kan oo xukum waa xalaal iyo waa xaraam ay iskuba khilaafeen intumana dee kolley adiladii ama ijtihaadaadkoodii kolley adila un kuba xidhnaabaa taas ay keenayso in oo bal matalan in badanoo dadka ka mid aan garanayn oon xukumkeedii garanahayn laakiin dadkii culimada ahaa ee cilmiga aada waxa weeyaan bal maalan ugu xeel dheeraa iyo dadkii mujtahidiinta iyagu xukunkoodii ama nas bay ku garan ama qiyaas bay kuba garan ama istisxaab bay kuba garan oo iyaga agtooda haddii shay ku tadaradudo xalaalnimo iyo xaaraamnimo nas iyo ijmaactoona aanu jirin waa maxalkii ijtihaadka oo dee bal maalan ama midkood baa la haleeshinaya daliilkii sharciga lagu haleeshinaya laakiin taa nafteeda haddii daliilkii mid muuqdo noqon waayo waa meeshii xalaal miiradka iyo waracu uu yimanayay oo waxaa in lagaba tago marka waxa weeyaan umuurahaas aan xalaalnimadkoodna caddayn xaaraamnimadkoodna aanu caddayn bal ruuxii dee caalimka ahaayee ay u caddayd kolba waxaa yihin isagu tiibuu ku dhaqmaya laakiin kaa caalimkaa naftiisa iyo kii kaleba haddii arrintii weli ixtimaalki jiro ishtibaahi jiro iyada marka caynkaasa maxay noqon dee waadsan faman ittaqa shubuhaat in lagaba dhowrsado waracii baa imanaya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk tibaa iman oo waa maxalkii waraca ee maxalkii lagaba dheeraanaya weeye kol haddaan meeshii ama ruuxii mujtahidka aanay waxba u muuqan ama ruuxii kale dee ay kaba qarsoonayd tacaarud adillaha ka yimaado umuuraha dee ikhtilaafkoodu xooga leeyiu dee taase ikhtilaaf culimo kolley taa kuba xidhanah kaba yimaado bal umuurahaas waxa weeye dee arrinta waxay noqonaysaa waracu inuu ruuxu kaba dheeraado iskaba ilaaliyo sida xadiidkeena uguba sugan waana tan qaybtiisan oo wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faman ittaqaa ruuxa ka dhowrsada ashubuhaati waxyaalaha shubuhaadka dhowrsashadu waa iska ilaaliya ka digtoonaada aan ku dhicine kaba fogaada istabra'a macnaha haddaan siinta iyo taada asalkoodii iskaga soconno aan dalab inay faa'iideynayaan maxaan iskagaba laqbaysanaynaa istabra'a ay dalaba albaraa'ata lidiini wuxuu u dalbay baraa'o ruuxaasi diin laakiin haddaan doon siintii waaba kaba kaxaynaynaa imaam nawowine halkan xasala albaraa'ata lidiini buu kaba fasirayaa inagoo markaa baabkee wuxuu beri u noqday oo diintiisiina nuqsaan iyo khalal inuu ku yimaado cirdigiisiina mawdicu lmadxi wadembal ruuxuna hadduu waxyaalaha aanu kaba dhowrsan mawaqifa tuham uu joogsado kollay hadallaa ku imanoo cirdigiisii ma nabadgelayo oo ruux ama xaaraan isticmaala ama aan dhowrsan iyo waxyaalahaaba laguba sheegaya dacnigii jaanibkaas ayuu ruux hadduu shubahaadka iyo waxyaalaha iskaba ilaaliyo cirdigiisiina ugaba bari noqonaya iyo in wax laga sheegay in la dacniyo bal taas baa rasuulka ilaah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxasan lahu lbara'ata lidiini min adami sharci markaa dami sharcina diintiisii dee kuba iman maayo cirdigiisiina dadkii wax kama sheegayaan kol hadduu waxyaalaha caynkaasa iskaba ilaaliyo marka wuxuu hi taasi waa ruuxii iskaba dhowray wamaa waqaca fi shubahaati shubahaadka ruuxa ku dhaca waqaca fi lxaraami xaraam buu kuba dhacayaa marka shubahaadkii waa kanoo xaraam iyo xalaal waaba qandaro u dhaxaysa waxyaabay noqonaysaa ama caqabo u dhaxayso dee ruuxii hadduu ka dheeraadana waa kaasoo xalaashii buu kuba sugan yahay xaaraamtiina waa ka dheeraaday kol hadduu shubahadiis kaba dheeraaday hadduu kuba dhacana kolley dariiqii xaaraamta ayuu hayeeyeynu kuba dhacee uu ku dhacaydan rasuulka ilaahay macnaa waa u dhowyey inuu ku dhaco kamuu cabirin wuxuu ku dhacayba ruuxaasi xaaraam marka culimmadu laba waj bay sheegaan ama laba macno kolley taa keenaysa mid inay tahay waasan shubahaadkan badan ee ruuxu uu laba imanayo hadduu dee taa ka dhowrsan waayo had iyo goor shubahaadkaas ku tacaamulo ama kuba dhaco xataa isagoo nu camdiin dee shay xaaraama ayuu kuba dhacayaayo cabdiba yaanu jirine laakiin shubahaadkan ee dariiqii xaaraamta markay yihiin xaaraamtiibuu kuba dhici taas marka haddii taqsiir iyo gaboodfal iyo isdhowridlaan meesha ay jirtana waxa dhici kartaba xataa haddaanu isagu ogeyn dee inuu halkaa ismi ugaba yimaado taqsiir loo nisbeeyo macnaha labaadna ruux markuu shubahaadka ka caado yeeshay waxaan uu qabatimay marka dambe eeg shubhadanu shubahay u dhiibtay tan kalena mid kale u dhiibtay marka dambena wixii uu qabatimayaayo wixii ka weynaa xaaraamtiibuu ku dhacayaa oo wixii markuu qabatimo caado ay u noqoto waxaanaanu iskaba ilaalin iyada taas waxay gaadhsiinaysaa isagay midba midka weyn ugu ridayso ayuu tii xaaraamtana camdi ahaan uguba dhacaya oo isagii baa tii xaaraamtayna wixii uu qaba timay qalbigiisii waa kanoo cabsi kuma jirto waxaanu iskagaba ilaaliyo marka dambena xaaraamtiibuu isagoo u badheerhayaba ama camdi ahaan ugaba dhacaya dee almacaasi bariidulkufri buu halka nawowi bacda qowli salaf ama bariidulkufri barhkood baa xadiid ka dhigay laakiin dee saa sheekhu tilmaamay baa malaa dee san sax ah oo inaanu xadiidayna bacda qowli salaf yahay bal arrintu xaggaasay noqonoo ama arrintan ayaa dee shubhadan uu kuba dhacayo ee uu badsanayo ayaa xaaraam baa dee meeshii xataa isagoon uba badrheerin oon ku talagelin buu xaaraam uu kuba dhici dee taqsiir haddii meeshii jirana meeshii ismi waaba kuba iman karaa ama waxaan markuu ka caado yeeshee uu qabatimay tan marka dambena tii kale ayuu kuba dhacayaa isagoo u camdiyayaba oo ay u muuqato xaaraamtii caddayd buu kuba dhici kol hadduu tan kaba dhowrsan waayo oo tan bay gaadhsiinaysaa haddaba taas bay faman waqaca waay marka rasuulka ilaahi markuu taa sheegay ayuu mathal buu inoo sheegay rasuululahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh mathal buu halkan inooguba sheegay arrinkan dee mathal u ah wuxuu ihi ka raaci waa adigu mathalkii laguba cadaynayo un walow istilaafu iskabaya laakiin arrintan shubahaadkan isay dee keenayaan ay ruuxii u gaadhsiinayaan xaaraam inuugu dhaco ay mathal u yihin oo arrinkiisu waxa weeye ka raaci sida ruux xoolo la joogo oo kale oo yarcaa xoolihiisii daajinaya xawla alximaa seeraha hareertiisa oo macnaa meel dadka loo diiday oo seeraba ah oo aan dee loo ogolayn dadku inay xoolahooda daajiyaan hadduu ka fogeyn waayo oo uu duleedkiisa iyo halka hareertiisa uun xoolihiisii uu keeno ee daaqan weliba meeshaa laysu diiday kolley halkan kale dadka u wada mubaaxa way ka daaq badan tahayo dee maxaa dhici uun xataa isagoo kaba ilaalinayo isagoo hadduu ilaalinayana in amaa ay dee xoolihiisi ay halkii galaan oo seerihii ay galaan saasoo kale weeye oo shubahaadkan ruuxii xaaraamtiibay dee xijaabka iyo suurka u yihiin ruuxa ka dhowrsan waaye xaaraamtiibuu kuba dhacayaa sida raacigaasba xaaladiisu ay tahay oo muxuu ihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yuushaku bimacnaa yusricu yaqrubu labadaba way kuba fasiraan kolley mudaariciisa ka badan maadigiisoo awshaka ah oo dee markaa awshaka ah in ismi faacil waa naadir inay u isticmaalaan markaa tan oo kale ee masarkiisii ishaak buu noqon macnaa waxaa degdegi markaa kol hadduu hareertii iyo halkii dee markaa dushiisii iyo duleedkiisii un xoolihiisii ku daajinayo yuushiku an yartaca fiihi inuu halkaas ee uu daaqaan xoolihiisii oo uu geliyo ay ku dhacaan taas baa dee dhici oo macnaa kol haddii uu kaba dheeraan waayo xataa hadduu kaba ilaalinayo neef dee dusa oo meeshii kuba dhaco u dhaca lama waayo taasba weeye ximuna dee waqtigii hore dee waa kanoo kole shareecadu dee si guud in dadkii wixii mubaaxaa dadka qaaruuna ay iska seertaanoo ay bal matalan dadkii kale loo diido ama taas lagaba dhiga haddaanay maslaxo loo seerayaa jirintii rasuulka ilaahayba salawaatuullahi wasalaamu caleyh ximihii ama khulafadiisa ay sameeyeene ibla sadaqa iyo waxyaalaha caynkaasa meelo gaaro oo bal iyagii la daajiyo oo loo seeraa taa la dejiya wixii aan ahayn dee shareecadu ma sugaysa laaxima lilaahi warasuuli walirasuulina xadiis waa kii ah ee waqtigii horena carab boqoradoodu ayaa waxay samayn jireen iyagoo dadka xoolahoodu meelaha la wada daaqaya meelihii kale ayay in gaaro xoolahooda uun mooye cid kale aanay daaqin oo ciddii xoolahooda laguba arkana ay bal maalan markaa dee ay ciqaabi jireen bay lahaan jireenba bal taas bay ahayd haddaba tanna maal baydo dee ruuxii isagu xoolihiisa ka dheereeya halkaasna wuu ka badbaadayay ciqaabtan iyo xoolihiisu inay meeshan loo diiday soo galaan kii laakiin dulkeena dee kolle inkastuu kaba ilaaliyo kolle way kuba daadanayaan oo way u dhacayaanoo hadhowna wixii kaba dhalanaya taas ayaaba meeshii kuba imanayo oo qabsanaya ruuxiina saas weeye shubaadka kaba dheeraanayay xaaladiisu taasoo kale weeye xaaraamtiibu kuba dhici alaah ooyey waina likulli malikin boqorka saaba ximan xima ayuu leeyahay seeruu leeyahay alaa oo macnaa waa dee carab weeye boqoradoodu say ahaayeen oo meelo iyagu ay seerteen oo ay dadka u diidaan oo in laba galo ama xoolo kaleba ay daaqaan ay ka mancin jireen bay lahaayeen oo ruuxii ay galaa xoolihiisa ay halkaa galaanna kollay ay dee ciqaabi jireen alaa wa ina ximallaahi ilaahay seerihiisu maxaarimu waa wixii u xarimay waa macaasidii oo dee waxa weeyaan macsiyo oo lagu dhaco waa dee shaygan ilaahay baa subxaanah wa tacaala dadkii ka manciyey u diiday markaa waa seeraha ilaahay waxa ay tahay inaan lagu dhicin oon loo laga dheeraada de waa wixii maxaarib ama macasidii si guud oo way noqonaysaa markaa macsiyadii lagu dhacayay xaaraamtii awaamirtii iyadna lagaba tegayay waayo lafdi baa halkan maxaarimuhu macaasihi kuba yimi wixii waajibkii haddii lagaba tagana isaguna dee waa arrintanoo lagu dhacay buu noqonayaa dee iyadna macsiyadii buu noqonayaa taas baa ilaahay subxaanahu wa tacaala seerihiisu yahay oo macnuhu waa maxay macaasidan ilaahay xarimay ee waxa weeyaan uu xarimay dee waa seerahaasoo ruuxii gale kuba dhace shay macaasidaasa lama yimaadaa ciqaab buu mudanayaa sa dee ximahaas ay boqoradaasi lahaayeenba ciddii xoolahoodu ay soo galeen ciqaab ay u mudanaysay tan baa maxaarim seerihii ilaahay ah tan baa isaga ximihiisii ah markaa ruuxii ku dhaca ee wax macaasidiya lama yimaada wuxuu mudanayaa ciqaab buu mudanayaa alaa hooyaay waina fi ljasadi jasadka waxaa ku sugan mudqatan in hiliba idaa salaxat hadday hagaagto oo mudqadu waa dee waslad yaroo qadra ma yumdaqu waa yidhaahn waa intan dee la calaaliyo qadarkeed ah haddaba in hilibaa ku sugan oo idaa salaxat koley halkana imaam nawowi raximahu llahu tacaala qolooyinkii luqawiyiinta wuxuu kaba soo naqlinayaa salaxa shayu iyo fasada in facalo iyo faculo labadaba markaa luqada ay kuba yimaadeen macnaa waxaa la odhan karaa salaxa shayu ama fasada shay waxaa kaloo la odhan karaa saluxa shayu iyo fasuda shayu waxaanay leeyihiin luqada fasaaxada badan ee mashhuurkii waa iyadoo facalo wasankeed ama laamta ama caynta la fadxiyo oo arrintu ay noqoto salaxa imaka halkan iyo fasada fasuda iyo saluuxa labadaba waa halkan waanay usub waa suurtagal way bannaantahay luqa ahaan laakiin luqada fasiixa ayaan iskagaba soconaynaaye idaa salaxat mudqadaasi hadday hagaagto dee waxay ku hagaagaysaa waa iimaankii iyo wixii iimaankaa dee tawaabicdiisa kaba dhalanayay khashadii ilaahay iyo cabsidiisi iyo maxabadii iyo umuurahaasi hadday galaan qalbigii ay degaan halkaa salaxa aljasadu kulluhu jasadkii oo dhan baa wada hagaagaya waidaa fasadat waa umuurtaa dudkeed ay kuma fasahadana fasada aljasadu kulluhu jidhkii oo dhan baa fasahadayo alaa wahiya alqalbu mudqadaasi waa intaa hiribka ay waa qalbigii oo waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka wuxuu inoogu caddaynayaa waa dee qalbiga iyo ahamiyadiisa iyo say dee wax weyn uba tahay dhowritaankiisa la dhowrayo laba ilaalinayo oo qidcada yaree kooban ee hilibka ah ayaa haddana jasadkii oo dhan xubnihii oo dhami ay tabac u yihiinoo haddii uu hagaago ilaahay cabsidii ay kuma jirto iimaan uu ku jiro cabsi ilaahay iyo khashyadii iyo maxabadii iyo macrifadii ay gashana xubnihii oo kale oo dhan bay wax kaba muuqanayaan hidaaya hadday isaga gasho acdaadii oo dhami ma caajisayna xataa daacadii iyaguna way toosnaanayaanoo isagiibay tabacu noqon haddii isagii dee hawo bal ama kufri ama fisqi xumaan hawo taasi isagii bal waxa weeyaan ay gasho oo ay buuxisana xubnihiina dee daaca ay la imanayaanna ma jirto ama inxiraafka galay baa iyagana gelayo dee isagiibaa wixii kuba sugnaa xubnihiibay kaba muuqanayaan kolba isagiibaa weel ah wixii isaga kuba sugan ay isagii dabadii ay usoo baxayaan oo xubnihii kale ay kaba muuqanayaan marka hadduu hagaagana waxa weeyaan jasadkiibaa hagaagi hadduu fasaadana jasadkii waa fasahaadaya taasi ma anfiyayso xubnahani waxay samaynayaan isagana raad inay kuba yeelato oo daacadii ruuxu laba imanaysa dee waxa weeyaan taasoo kale iyo cibaadadaasi qalbigii dee nuur bay u kordhinaysaa waanay nuuraysaa waa tanin markaa macsiyadii kuwana raad bay isagii kuba yeelanayaanoo waa kan dee nugta sawdaabaaba lagu qoraya ilaa uu kalabalraan oo dee qalbigiiba madow daboolo taasna tan kama hor imanayso laakiin qalbigu waa waxa taxakumaya jidhka oo dhan taxakumaya ee qalbigu hadduu toosnaadana acdaadii way toosnaan hadduu isagu qalloocdana acdaadii way qalloocanayaan oo laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbu sida xadiid axmed wariy axmed iyo ay warinayeen bau ahaa bal markaa taasi waxaa inoogu sugan oo adkayn in loo sacyo ruuxu qalbigiisa dhowro ilaaliyo oo uu ka dhowro fasaadba uu kaba dhowro taas adkayntii layskaba adkaynaya alaa wahiya alqalbu bal xadiidka kolley waxa weeye mar danbuu sheekhu raximah llahu tacaala ama dee fawaaida qaarkood waabataan soo sheegnay duruq baa inoo hadhay waana xadiidee markaa wada garanaysa waxyaalaha uu sheekhu halkan uu yar baxsiyey waxaa kaga mid a bal masaladii mushtabihaadkayd haddii aan ruuxii mujtahidka u cadaanba xukumkeedii oo kale maxaa xaaladiisu noqonaysaa madhabihii ashyaadu markaa bal maxay qabla sharci asalkoodu yahay buu halkan sooba geliyeen oo bal maalan barhkood dee xukunkooda taxriim iyo xukumku waa ibaaxa iyo tawaquf iyo xukumku waa xilli iyo laakiin kolley taa xagga usul ahaana mala qowl raajaxaba jiro wixii munaaficina inuu dee jawaas yahay wixii mudari ay ku sugantayna taxriimba yahay bal waxaan odhan lahaa kolley xafid bin xajar siduu kuba sharxay xadiidkan iyo duruqdiisa waa kitaabulbeyc bal waxa aada dee isna usii waasacabaad laga yaabaana kolley aan idiin tilmaamaya ibnu rajab kitaabkiisa jaamic alculuumi waalxikam ee arbacuunka sharaxiisa ah bal sharaxiisa uu kuba sharxay xadiidka qaybihiisii kolley aada iyo aada buu u muhim u yahay cilmi weyne waa kuba sugan yahay waana fiicantahay bal idilaaciisii kolley ilnabal markaa taas oo kale waa adigu muhim bal kutubtaas waayo imaka inagu cashar baa inoo socda walibana dee casharkiina wuu sii socon doona habeenkii dhaweyd baa aada u koobna laakiin waa halkaan idiin tilmaamay de waxna waa taa aan kaba tilmaamnay waana xadiid arbaciinkii laga soo bilaabay ilaa kutubtii kuba socdo aan dee inten aynu wada aragnaybe وحل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع نحاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله وزكريا بن أبي زائدة waaninkii markii dhaweyd ba ka warinaya dariiqii hore nucmaan ibne shacbi kaba warinayay isagii baa xadiidku malaa halkan isugu yimi iyaguna isnaadkan aynu kaba soo baxnay ee isagu uu lahaa mid xadiidkii matigiisii laba mida ayay kaba wariyeen وxdثna إسحاq بن إبراhيم qال أخبرna جرير عن مضرف وأbي فروة الhمdاني وxdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna يعقوب yعن بن cبدالرحمن القاrية عن بن عجلان عن cبدالرحمن بن سعيد كلهم عن الشhعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بhذا الxadيiث أna كلهم ta uu wadaa eeg midi waa مضرف iyo أbو فروة waa laba nin sanadka dambena waxaa ku sugan cabdiraxmaan ibnu saciid nin la yidhaaha ayaa kuba sugan saddexdooduba shacbi bay kaba warinayaan shacbina nucmaan ibnu bashiir waana xadiidkii aynu soo maray matigoodii inoomuu soo naqlin ee laakiin sheekhu muxuu idhi hayra ana xadiida zakariya ah waa xadiidkaynu ima kaba soo baxnin xadiidkii zakariya ayaa atamu ka taamsan min xadiidihim xadiidkooda ka tamaamnimo badan waa aktaru kana badan sooyinka qaarkood waa kabar baa dhace laakiin ta baban oo ujeeddadu waxa weeyaanuun marka la eego matnigii dariiq bay wada leeyihiin matiga aynu soo marray baa matiga qoladan ay xadiidkoodii waa xadiidku kii horeuna ka taamsan kana badan weeye laakiin qadarkoodii inoomuu soo naqlin taasi waa xagga matni inooma soo socda xagga sanadka jariir ibn cabdilxamiid laba nin buu ka wada wariyey mudarif iyo abi farwat alhamdani mudarif ibnu dariif horaynu u soo marray kitaabkaynu ugu soo marro oo nin siqoo saadisa ah abu farwat alhamdani hore umaynaan soo marin waana nin isaga dee isku dabaqa ficlan weeye laakiin isagu dee saxaabo qaar buu arkay oo markaa waa sikaaru taabiciin abu farwat alhamdanina kolley magaciisa abu farwat alabarna way yidhahan waayo nin kaleo abu farwat alasar la yidhaah baa jiro kitaabka kuba sugan curwat bnu alxaaris baa magaciisa la yidhaha curwat bnu alxaaris waa nin reer hamdaan ah oo waaba kan dee inoogaba sugan shacbina waa reer hamdaano shacbiyo waaba isla reer abu farwat alabarna waa la yidhaha taabiciinta raggii ugu dambeeyey weeye bukhaari isagoo maqruun oo cid la socda ayuu xadiidka ayuu ka wariyey muslimna maanta waan aragnaa waa maqruun manaa maqruun waxay ka dhigan tahay nin kalaa la socdeeg sanadka akhbaranaa jariirun isagu keligii maaha sanadkuma aha mudarif iyo abu farwa waa kana uu xidhiidhiyey nin bay xidhiidhsan yihiin kitaabkeennana xadiidkanunbuu ku leeyay laakiin waa nin siqaan leenahay abu farwat alabarna waa la yidhaah nin kaloo abu farwat alasqar la yidhaah baa jiro magaciisu saalim ibnu muslim yahay oo reer kuufa ah qoladanna waa reer kuufaan filay waaye isna reer kuufaa uu ka yar yahay ninkan oo in yar buu dabaqada ama dabaqada waa ka yar yahay muslimna xadiid keliyu ninkaasna ku leeyahay abu farwat alasqar oo saalim ibnu muslim aan nidhi xadiidkuna waa xadiis inoo dambeeyo weli maynaan gaadhin adugu bal marka waa xadiis inoo dambeeyo uno xadiidka malaa marka kitaabka laba hulus ay dhammaadaan waa adugu ama huluska dambe bilowgiisa huluska udambe ayuunbuu noqon doonaa haddii aan la idhaahay bal markaas nin kaloo abufarwatel ayaa la yidhaahdo laakiin dee kitaabka kuma sugno saddexaadna waa jiraa kutubta malaa tirmidi iyo kitaabkooda kuma sugan in kalea isna jira an ibni cajlaan buu yidhi maxamed ibnu cajlaan oo kolley waa nin macruuf ahaa oo waxa weeye horena aynu usoo aragnay kitaabka saduuqa oo dee maaha raggii dee itqaanka badan iyo taas lahaa iyo maaha ee kitaabkaynu hore ugu soo aragnay axaadiista kitaabkuna kuma badna ee ilaa muqadimadii waxyaalaha hadalaa jiray ee laakiin kuma badna ise waa nin isagu bal matalan maxamed ibnu cajlaan ninka ka dambeeya cabdiraxmaan ibnu saciid isaguna waa nin cusub cabdiraxmaan ibnu saciid ibnu wahbi baa la idhaa waa nin isaguna reer hamdaan oo qoladun bay isku reeryiin waa reer hamdaan waana nin taabiciya oo taabiciintii adigu dabaqadii kuwa yaryaree nidhi abu farwa waa de bal matalan taas ma aha ee waa ka yar weeyo oo dabaqadii zuhri iyo qataade iyo dabaqadoodii ama kuwa afraad soo xaafid uu kaba dhigto xadiidkeenan buu isna muslim kuba leeya waana nin hiqa ah waxaana xaafid ibnu xajar yidhaaha halkan buu tilmaamaa inay muslim cabdiraxmaan ibnu saciid dhacay warhkood buu dhigtaa uu soo dhigaa ee halkan cabdullaahi ibnu saciid kutubta qaarkood uu dhacay oo bal matalan taas kuwa dee iyaduna bal matalan cibaaro taa ka duwan saciid ibnu cabdiraxmaan dhacay marka waxaa laga yaabaa buu yihi meeshu waayo kutub kala duwan oo dee halkeenu ka midtuu ishaaraa xaafid ibnu xajar markaasaa wuxuu yidhaahaa waxaa laga yaaba waa ikhtilaaf malaa magaciisa ninkan layskuma khilaafee bal waxaan leenahay waa xadiidkan keliya uu leeyahay muslimna sanan baa inoo dhacday cabdiraxmaan ibnu saciid ibnu wahb ibnu wahbi anaa kuba darayo dee matiga inoolama socoto waa awowgii ikhtilaafna waa jiraa xagga marka la eego kutub kala duwan oo ninkan ah oo dee waxyaala xagga magaciisa yar iskhilaaf yimi waana nin hiqa kitaabkeenana xadiidkanunbuu ku leeyahy taasi waa inta matn matnigiina waan sooba aragnay waa sanadka waxa inoogu sugan xdثna cbdالملك بن شعyب بن لyث بن سعد qال xdثnي أbي عن جدي qال xdثnي khالد بن يزيد qال xdثnي سعيد بن أbي هiلاaل عن cwn بن cبداللahi عن cاmr الشhعبي أنه سمع نعmاn بن بشhير بن سعد bal dadkan horta waxaan filaya nin imaka cusub meeshii ma jiro sanadkuna waaba iska dheeraaday oo dee waxaad moodaa waa sideed buu gaadhay imaka saddexaa isdhalay markan saddex khaalid ibnu yaziid afar saciid oo shan ah cawn ibnu cabdilaahi lix caamir toddoba iyo nucmaan ibnu bashiir macnaha muslim iyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sideed waa asaaniiddiisa kuwa u naasirsan buu ka mid yahay mid baynu soo aragnay sagaal ahaayo kitaabka xaggiisii horeeye kitaabliimaan iyo aan kuma soo aragnay sagaal waa inaha ugu naasirsan weeye dee waxa ugu caalisanna afar wax ka yar ma laha oo saddex isagu ma laha afartuna way badayiinoo boqolaal way noqonayaan kitaabka adugu dee waa wax fara badan bay noqonayaan kuwa afartoo dee waxaa la arkaa haddaynaan habeen arag habeenka kale waan arkaynaabe laakiin tan sanadkan can ibni cabdilaahina waa cun ibni cabdilaahi ibn cutbat ibn mascuud weeye waa nin hiqo oo caabid ahaa weeyaan oo dee cabdullahi ibn mascuud baana aabihii awowgii walaalahaayeen waayo cabdullaahi ibn cutbahan cabdullahi ibn mascuud baa adeer ruma u ahaa aabihii waa cutbat ibn mascuud weeye oo waa cawn ibn cabdillahi ibn cutbat ibn mascuud kitaabkana horeynu ugu soo aragnay halkana waxaa dhacay anahu samica nucmaana bna bashiirin ee markii dhaweydeen baabka soo bilownay markaas canin nucmaan ibni bashiirin al buu lahaa imanka halkan al ma laha anahu samica nucmaan bna bashiirin dhib ma laho labada xalaba ay banaantaho magacyada asalkoodu ay sifo ahaayeen sa alxaaris iyo alcabaas iyo kuwa caynkaasee asalkoodu iyadoo asalkii la midhicsanayo waxa weeyaan asalkii asha waa la geliyaa iyadoo magacan calamkaa la eegayana kolkol asha waa laga ridaayo waa taasoo markay lilamxi asl waa sanad alcabaasba cabaas iyo alcabaas labadiiba iyo alxaaris iyo kuwa caynkaase asalkoodu wasfiga ahaa asalkaa la milicsanayaa keena in ashii ay banaanaatay in alla geliyan magac calama allama gelin jirin iyadoo magacan calamnimada la eegayana ashiin laga daayo way banaanta labada xalama markaa way banaanta wey waa kan aabihiina inoo dhameeye nucmaan bna bashiir ibni sacdin bashiir ibnu sacadna waa ninkii u keenay dee rasuulkii ilaahay uba yime nucmaan isagoo wada yidhi ninkaygan waxaasaa siiya markhaati ka noqay rasuulkii ilaahay kuma diiday waa qisadii waa bashiir ibnu sacad saaxiba rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam walxaal huwa isagu yakhdubu nnaasa dadkii u khidmaynaya biximsa oo imaka waxbaa inoo soo kordhay xadiidkii matigiisi waa kii hore wuu yaxaalayn doonaa wixii yare isbedelunbuu yar sheegi doonaa nucmaan markii uu taabicigan weynee shacbi caamir uu nucmaan ibnu bashiir xadiidka ka maqlay waa khudbaynayey ximsana waa la jooga ximsana dee waatanoo waa suuriya kuba taalaayo magaalo jirto ilaa imakaba jirto taasba weeye meeshan dee imanka dhibta weyne kaba taagan tahay waxaa abuu cawaane kitaabkiisa dhacay isagoo nucmaan caamir xadiidkiisa un yahay ama shacbi isagoo kaba khudbaynaya kuufo kaba khudbaynaya taas baa dhacday xaafna xajar suu yidhaahana labada xaalaba waa banaayinoo kuufana amiiruu ka noqday ximsana amiiruu kaba noqday way kala dambeeyeen ee labada meeloodna uu kagaba maqlay taasoo markaa ishkaal ma jiro labadaba amiir buu kaba noqday bal dee ximsa isagoo amiirkaa mala dee markii yaziid ibnu mucaawiya ayaa markii yaziid dhintay mucaawiyihii labaadnaba dhintay waa sanadii uun dee ayaamudee malaa isagu waxba ma tawalin mucaawiyahan iska toosanna waa saalixan mabuu tawalina haddana waxunsanayo markiiba waa dhintaybe mucaawiya labaad ayaa kolley dee waa tii ibnu zubayr iyo xaggan isagu maka iyo baycadiisii dadka ugu yeedho dad badanna ay la mubaayacoodeen daxaak la odhanayo horena kitaabkaan uguba soo maray taas baa deeto marka halkaas ayaa isagu markii hore malaa ibnu zubayr buu doonay beecadiisa inuu dadkii u qaado haddana markii dambe isagaaba dadkii uguba yeedho ugu dambayn adigu marwaan iyo adigu qoyskaas oo marwaan ibnulxakam oo cubaydullaahi ibnu ziyaad oo laga soo saaray dee isagu waxa weeyaan isna ciraaq iyo waxyaalahaas ay dhiriyeen inuu isagu arrin kaba doonto ayaa adigu dagaal markii dambe ka dhaco daxaak iyo waa la dilay adigu dee dad badan oo daxaak kuma jiro mala nucmaanna isagoo isaga amiir ximse ka ahay xaggooda usoo dhaqaaqa mala nusro daxaak iyo bay ahayd oo dee qolo halkaasaa lagu dilay afar iyo lixankii hijrada warka shan iyo lixankii bay dhahay afar iyo lixankii ayuu dee isagoo ximsada kaba yimi amala xagga dimashqiya uba soo socda ayaa qolooyinkii dee marwaan dadkiisii ay dileenba oo waqtigaasaa la dilay nucmaan ibnu bashiir haddaba halkan amiir buu kaba ahaa waqti وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين taas lafdigii horena ina alxalaal aynu soo aragnay ka laf fadakar wuxuu sheegay bimili xadiidi zakariya zakariya ninkii shacbi kaba warinayay maantana cawn ibni cabdillahi ibni cutbat ibni mascuud baa xadiidka shacbi kaba warinaya xadiidkii zakariyo kaleu sheegay laakiin lafdigaasi ina taakiidkii baan la socon un weeye ilaa qowlihi yuushiku an yaqaca fiih marka inta dambe ka dambaysa ayaanu isagu xadiidkii ma taamyeelin oo qaybtaa dhambaa kaba maqnayde ilaa intaa yuushiku an yaqaca fiih oo ayaa bal maalan ayuu ku joojiyey alaa wa ina likulli malikin ximan iyo inta ka dambaysa riwaayada cawn aan laba socon xadiid kale waan idiin tilmaamay taas wey tawbici lbaciiri wastithnaa'i rukuubih oo dee halkan bal meelaha u sii yaroon sharaxahaan iyo ama fawaa'id badana kaba helaysaan waataan di yar tilmaamay wuxuu baabaysan yahay bal neefkii geel ahaa iibitaankiisii la iibinayay iyo wastithnaa'i rukuubihii ruuxii iibiyey oo soo reebo fuulitaankiisa macnaa kasoo istisnooda dee beecii fuulitaankiisa uu fuulayo macnaha waxa weeye xadiidku xadiid keliunbaa inoo iman doonaa meelana waan kuba soo aragnay xadiiskao waxbaa inoo horeeyey horeynuu soo marnay baciirkuna awrka iyo hasha labadaba uu ku dhacaa marka la eego dee cinda alcarab oo xagga awrkii jamal ama hashiina naqawata la odhanay lafkana baciir waa ku wada dhacan labadiiba macnuhuna waxa weeye ruuxbaa awrkiisiiba ama neefkiisii geel ahaa buu iibinayaa markaasaa wuxuu shardi kaba dhigayaa ilaa inta uu meel ku gaadhayo aba safar isagoo ku iibiye ama taas inuu ku gaadho meel oo rukuubkiisiiya inuu fuulo ilaa dee maaha weligiiba maaha taasi markaa beecba ma noqonayso ee wuxuu shardiyayaa adigu meel buu odhanaya ila ehelkaygii aan kuma gaadha ama halkaas ama maalin ha qabsado ama laba cisho ha qabsado ama waxyaalo bar taas iyo xukunkeeda ayuu baabkiisii yahay xadaana moxamed bn cabdillaahi bn numayrin raqamka toddoba boqol iyo shan iyo toban baa inoo yaala waxaan filaya kutubta haatan way wada raqamiysanta intooda badan halkan xadiidkii imaka nucmaan aan kaba soo baxnayna kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo sagaashan bayd waxaan eegaynay kun iyo lix boqol xadiidkii ah inuu inoo yimaado macnaa waxa weeye xadiidku intan oo dhan yaanu aynaan ku soo aragin asalka xadiidka ayaa raqamka aynu kuba soo marray waa kitaabu salaad halka hore waxay ahayd baabkii uu dhigtay taxiyatulmasjid markaan eegno tarjamada nawowi taxiyatulmasjid ayuu in ka soo arooriyay ama laba dariiq haddana baabkii kuba xigay unuu ahaa ruuxii safar kaba yimi bal in loo suneeyey inuu dee masjidkii dee laba ragcadood ku tukada waa baabkaa ku xigay uun ayuu haddana muslim uu halkaa manaana u dhammayn ee waxaa meelo qaarkood ahayd uun rasuulkii ilaahay baan u yimi masjidkaasuu yihi tuko dayn aan ku lahaa daraaddeedoo markaasuu daynkiina waa ii siyaadiyey waa ii guday ee tanna waa maray inahaas weeye laakiin waxyaalaha halkan inooguba imanaya maaha inay halkaa ku soo mareen ee asalka xadiidka xadiidkan bukhaari oo kale de waxaa la arkaa meelo aada u badan oo laga yaabaa soddon inay gaadhayso ayuu ku soo celceliyaa isagana waxaa horeysa kitaabu salaad iyo meelahaasoo labada ragcadood tukashadooda iyo inahaas ayuu kitaabu salaad ee laakiin dee markii dambuu isagu beec dhexdii iyo halkaas iyo in markaa meelo kala duwan shuruud oo kale iyadna beec kaba mid ahayd iyo jihaad iyo wakaalo iyo abwaab fara badan buu deeta isagoo dee bal matalan kolba googoynaya waxaa ugu badanna markaas waa kitaabu shuruud oo dee beec dabadi uun ah ayuu bal matalan ruuxii isagu intuu wax iibiyey shardiyey inuu fuulo oo uu meel kuba gaadho taas baabuuba dhigtay taasoo waxaan ka soo yar naqlin doono bal taasba weeye haddaba xadiidku oo san bay tahay raqamkan imika halkan inooguba sugan ee raqam horeye macnuuna maaha waxaan imika halkan inoogu sugan baan halkaa kusoo aragnay ama inta inooguba sugan ee asalka xadiidka wax kaba mida weeye taas baynu soo aragnay xadaثna mحamed بn cabdالlah بn نmayri qal xadaثna abi qal xadaثna زakrya can caamirin zakrya ibn abi zaaئda iyo caamir waa shacbigii imika aynu kaba soo baxnay wey qaala wuxuu yihi markaa caamir an caalim ahaa weeyaan oo dee waxa weeye waqtigiisii marka la eego ay ibnu cabaas fii zamaanihi ay la simayeen ba shacbina fii zamaanihi waa taabiciintii dhexo dee nin lamid ahba uu yaraa marka la eego cilmi iyo xifdi iyo taas iyo aqoon iyo balluqa iyo shicirka carbeedba isagoo uu yidhi maa katabtu sawdaa fii baydaa weligay waxma qorin oo wax madow de wax cad kuma qorin taasuu yidhi oo macnaana wax qori jirin haddana xifdi marka la eego cilmigan marka la eega xadiidka iyo taas iyo dee jaanibkan kale dee fiqahaan iyo bal shicirka carbeed iyo waa nin xifdi aada u sarreeya lahaaba weeye camir shacbi adaladiisa kaba soo naqliyaana waxaa kaba mid ah cilmigu waa saddex taako saddex taako oo anaa taakada hore ninka gaadha shamakha binafsi wuu isla weynaadaayo de wuxuu islaamo adigaasoo kibir baa gala markuu taakada labaad gaadhana waxa weeyaan wuxuu garanayaa anahu lam yaclam shay laa yaclamu shayan taakada labaad markaa cilmi u kordho waxa uu ka jaahiliyey badnideed markaasay dee xaqiiqadii buu ogaanayaayo inaan waxba garanayn buu ogaanaya taakada saddexaadna cidbo ma gaadho yidhaahaa ta saddexaadna cidbo ma gaadho bal shacbi ayaa muxuu yidhi xadaanii jaabir bnu cabdillaahi anahu kaana yasiiru calaa jamalin anahu isagu kaana wuxuu ahaa rasuulkii imay jaabir hadday eeg salaad baan soo nidhi meel ka dambaysayna waynu soo aragnay oo nikaax baynu ku soo aragnay rasuulka ilaahay markuu weydiinayuu lahaa ma inan baad guursatay mita tayib iyo taas waa xadiidkeedii uun waa taa aynu nikaaxna kusoo marro xataa muslimna ooda artaan aragno halkaa laba baab buu xadiidka in ka midii kuba sugnayd nikaax waa ku soo arooriyey halkan baa riwaayaadkiisu ay u badan yihiin baabkan bay uba badan yihiin oo walow ay caadadiisu ay tahay inuu xadiidkii meel keliya uunu isugu wada keeno haddana halkan maaha dee meelo kala duwanna waan soo aragnay haddii la tatabucon waxa dhici karta in la helo dee axaadiista soo noqnoqotay meel dariiq meel kale kusoo noqotay in boqol xadiidiya ka badan ba ay kitaabka dhexdiisa noqoto way badantun jaanibka kale maaha macnuu maba laha muslim ma soo celiyo markan ay muqaaradaynayaan bukhaari iyo muslim ee bukhaarina xadiidka u googooya meelo kala duwanna uu kusoo celiya isaguna meel ba isugu keena maha macnuu inuu weligiiba ay taa tahay waxa weeyaan isaguba waa leeyahay way u badan tahay insaan soo aragnay dab wuxuu yihi marka calaa jamalin lahu qad acyaa daalay riwaaya noo soo socota waa xanuunsanayeyba uu daalay uu soconba waayo uu la gaabiyo dadkii kale sayn hore usoo maray uu kaba reebay nikaax baan taa kusoo aragnay fa araada wuxuu doonay an yusayibahu inuu sii daayo yusayibahu maaha macnuu sii saa'ibadii ay dee dadkii jaahiliyadu ay samayn jireen ee dee xayawaankooda kuwo ka mida ay intay faraha ka qaadaan cidi aanay fuulahayn cidi aanay maalahayn cidi aanay raradahayn biyo aan laga celin jirinay saa'ibada odhan jireen maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'iba taas maaha iyada taasoo dee waaba shay camal jaahiliya oo shareecadeennu ay dee aada u xarimtay oo jaahiliyadii ahay macnaa waxa weeye dee isagii kol hadduu la gaabiyey meel ba aan u gaadhsiinayn inuu iskaga dhaadhaco iskaba lugeeyo tan buu doonay uu faraa ka qaado uun iska daaye maaha macnuu saa'iba inuu kaba dhigo xaalada jaahiliga ee waa inuu yursilahu wayudliqahu weye qaala wuxuu ihi falaxiqani nabiyu sala allahu calay wasalam nabigu caaisay dadka inuu ka dambeeyo ayuunba ay soo gaadhay dadkana way ka horeeyaan fadacaa lii dee waana taynu soo maray kolle riwaayaadkuna ay kuba sugayiin way noo dambaysaaye intuu weydiiyey waxaa halu yidhi dee awrkii baa ilaba gaabiyey ayuu fadacaa lii uu ii duceeyey wa darabahu ushiisii mixjankiisii ayuu ku dhuftay ama kuba gujiyey fa saara wuxuu socday sayran socod lam yasir milahu mid laba midaba aanu socon socon waabu dheereeye oo isagii baaba noqday inuu dadkii kaba kaba dheereeyo oonu mid socodkaa mid lamida xataa markii aanu sidan ahayn waqtigiisii horena socodkanoo kale ma lahayn buu leeyahy qaala markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo labadoodu way wada socdeen ayaa yidhi bicnihii iga iibi biwuqiyatin wuqiyo igagaba iibi horna waynuu soo maray kollayna wuqiya iyo uqiya oo kaba badan labaduba waa dee laba shay taas uqiyaduna waqtigooda hore waxbaynu soo aragnay zakiya in ka dambaysay waan kuba soo aragnay markay khaasatan fidada tahay isticmaalkoodii inay afartan dirham ahayd xaafidnu xajar baa wuxuu yidhaahaa waqtigaa dabadeed curfigii dadka waxay noqotay toban dirham bay uqiyo ay odhanayeen masar buu dhahaa waqtigiisii laakiin weeye taas labayo toban dirham bay uqiyada odhan uqiyada ama dee uqiyada la odhanayay bal waa curfiyo kala dunaaye laakiin curfigoodii un baan kuba soconaynaa xadiidkana marka la eego qadarkiisa marka ikhtilaaf weyn baa jira ee aan arki doono insha allahu tacaala ee uqiyo ayuu hi igaga iibi qultu waxaan laamay intaa kuma iibinayo la abiicu amaba ma iibinayo waayo awr kale mabay lahaynoo kan uu imanka safarkan uu kula jiro rasuulka ilaahay uula socday ayaa kii beerta ay ugu dhaaminayeenna ahaaba uma qaala bicniihi iga iiba haddana rasuulka ilaahay yidhi fabictuhu biuqiyatin uqiyo ayaan kagaba iibiy faa'ida xadiidka iyadoo imaam nawowi meel ku yar ururinayo taas baan la sugaynaa waxba ma taabanayo si aan umuuro kale aan waqti ugu yar helo wastasnaytu waxaan soo reebay oon ka soo isnooday calayhi waa shardi ahaan istisna ahaan xumlaanahu qaaditaankiisa uu iqaado ilaa ahli ehelkaygii oo macnaa waxa weeye awrkii rasuulka ilaahay baa yeeshay kol hadduu kaba iibiyey ee maxaa shardiyey buu leeyahay inuun dee ku gaadhaynay ma lugaynayo madiinana ma joogaane ehelkaygii madiine ahaan ku gaadho taasaan shardiyay inuu iqaado xumlaanahu waa xumlaanahu iyaaya weye waa neefka xumlaan bimacna alxamli un weeye oo xamligii iyo xumlaan waa alxamlu caley inuu iqaado oo aan isagu iqaado igaadhsiiye ehelkaygii oo saa fuushanaado ayaan shardiya oo kasoo reebay iibkii markii aan shardiyay istisaan falamaa balaqtu markaan gaadhay gaadhay waxa weeyaan ehelkii aan madiine gaadhnay ayaan ataytu biljamali awrkii anuu hogaaminaya aan ula imi oon u keenay fanaqadanii samanahu lacagtiisii buu naqdi ahaan uu isiiyey weeyaanoo macnaa acdaanii samanahu weeye naqadanidu hadii la ydhaha naqadahu amah maahae waa naqdi taan inaguba nidhaano macnaa uu isiiyey weeye lacagtiisii iyadoo markiibuu isiiyey uma rajactu waan laabmay faarsala fii ahari macnaa awrkiibuu kaba tegay ee kollay umuurihii inuu rasuulka ilah yihi maa imankaa timiye gal bal masjidka horta laba ragcadood ku tukayo umuura waa taa way noo horeysay markaasaa cid buu iga soo daba diray faqaala wuxuu idhi aturaanii ma waxaad ii malaynaysaa oo anigaad ii malaynaysaa ma kastuka inaan dee bal matalan dhimay oon xaggii marka la eega qiimihii markan kula baayactamayay kaa dhimay qiimihii oo nuqsaamiyey liaakhuda jamalak awrkaaga si aan u qaato wamaa kasana wuxuu sheekhu kaba soo naqlan mukaalamatu fi naqsi min athaman macnaa naaqastuka weeye waa dee waxa weeyaan markan la baayactamayo ruux markan waxaan idhaha igaba dhimo ruuxii meel buu qabsaday mee intaa iga siiyo in hoosuu qabsanayaa oo wixii uu doonaya inuu kaba dhimou kaba nuqsaamiyo taas baa mumaakasa laba yidhaahaa haddaba ma waxaad u malayn maakastuka ay naaqastuka samana weeye inaan dee nuqsaamiyoon kaa dalbay inaad dee inay uqiyad buu dhiigagebi markii hore bal riwaayaadka qaarkood intaa in ka yar bay hayd markuu yidhi maya ayuu kordhiyey uu kordhiyey uu kordhiyey haddaba muwaakasada ama munaaqasadaydaas iyo iga dhintan ku lahaa ama waxa weyaan aan meel hoose kuga joogsaday ma waxaad u malaynaysay inay arrintaasi ahayd liaakhuda jamalaka awrkaaga inaan qaato khud jamalaka awrkaagii qaado iyo wadaraahimaka labadiiba isugu daray awrkii iyo lacagtiiba qaado fawa laka aduu kuu sugnaaday awrkii adigaa leh daraahimtiina qaado labadiiba rasuulka ilaahi uu siiyey dee waa karamkiisii salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo deetaa xadiidkuna weli waa inoo socdaa وxadaثnah عlي بن khشhrm qال أخbarna عيسى yعni بn yuنس عن زkرya عن cاamiri أنh qال xadaثnii jاabir بن cabdاللahi بmثl xadيiث بن نmayri waa xadiidkii ibn numayr eeg ina numayr waa tan imakaan kaba soo baxnay laakiin ina numayr waxaan ka dhigayna waa aabbaha oo cabdulaahi ibnu numayr oo zakariya buu ka warinayay imakan ayaa zakariya ka warinaya ibnu abi zaa'ida ciise ibnu yuunus haddaba xadiidkanna uu warinayo ciisana wuxuu la mid yahay xadiidkii ibnu numayr zakariya ka wariyo waana lafdigiisii ka aan soo aragnay xadaثna cثmaan بn abi shaybata وإسxaaq بn ibrahim wlafd lcثmaan qaala isxaaq akhbarana wqaala cثmaan xadaثna jariir can mugiirata can الshacbiyi can jaabir bni cabdالlahi qaala anahu qaal imakana mugiiraة bnu miqsam ayaa shacbi ka warinaya oo muxuu yihi qaala غazawtu maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi maciise ayaan duulay ilaa xadiidka ruwaad badan baa warisay shacbida xadiid dariiqii haba ahaaday iyo xadiidkan jaabir alfaado kala duwanna meeshii way yimaadeen iskhilaaf ruwaadeed baa jiro kala duwan iskhilaafka waxaa kaga mida ghaswadani halka iyadoo barhkood baa ghaswadii tabuuka kaba dhigay oo tabuuka walow dee qowl marjuuxa uu yahay kuwa waxaa inoo dambaysay inuu dariiqii maka inay xaggii maka kaba yimaadeen makana waqtigaas lama furanoo makay ka yimaadeen maahe waa dariiqii make xagga madiina bal waxay raajax yeeleen ghaswadani ghaswatu daati riqaac inay ahayd markii laga soo laabma inay ahayd dariiqii makana markaasay taasaa waafaqaysa dariiqa maka iyo tabuuk isma lahaba eh bal ghaswo ayaa rasuulka ilaahay uu raacay say xaafdiyo raajax yeeleen haddaan eegnana waa ghaswadii daatu riqaac fatalaxaqa bi waanay soo laabmeen markaas waxay soo gaadheen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh talaxaqa bi macnaha tadaabka waa laxiqa bi un wey waxbaa imanka ulaatigoona uu soo gaadhay rasuulka ilahi baa soo haleelay xagga dambe igaga yimi wa taxtii naadixun lii qad acyaa walaa yakaadu yasiir oo rasuulka ilaahi baa soo gaadhay walxaal taxtii hoostayda uu ku sugan yahay bacna aan fuushanahay wey naadixun lii naadix hori naadixa usoo maray waa neefkan geelaa laba dhaansaday naadix odhanayeen oo dee ay dhaansanayeen taasoo malaa markan uu isagii biyii ay saarayihiin oo waa kuwan kaba daadanayo nadaxahu oo kale iyo macnaa dee waa biyihii la saydhaya ama la rushaynaya taas baabeen nadxige wa taxtii naadixun li qad acyaa daalay walaa yakaadu aan u dhowaanaynba yasiiru inuu socdo macnaa ila gaabiye adoo dadkii igaba reebay ayaabuu rasuulka ilaahi soo gaadhay marka qaala wuxuu yidhi jaabir baa odhanaya faqaala lii rasuulka ilaahay baa igu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh mali baciirika neefkaagan geela awrkaagan maxaa u sugnaaday dee awr buu ahaayeen qaala jaabir baa wuxuu yihi qultu waxaa yidhi caliilun huwa caliilun huwa caliilun waa mariido waa xanuunsanaya waa kan gaabiyeyna daalay qaala wuxuu yidhi fatakhallafa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa hadhoo macnadeed hadhid kale maaha markii hore wuu soo gaadhay oo dhinaciisuu joogay oo uu la hadlay markuu siaan ku yidhi buu rasuulka ilaahay dib isagii uga yar joogsaday soo awrkii uga dambeeyo soo awrkii ugaba dambeeyo fa zajarahu wuu zajriyo zajriga halkani gujin uu mixjankiisii ku gujiyey bay ahayd wa dacaa lahu waana u duceeyey awrkiinbaaba isbedelayoo famaa zaala kama suulin bayna yadayin ibili geela horteeda waa dadkii geelii kale dadku ay fuushanaayeen inuu kaba horaynayo hortooda soconayo yasiiru xaal uu soconayo qudaamaha waa xaalo mu-akida ah oo dee maa zaala bayna yaday libil ayaa macnuhu taa yahay qudaamahana darfigan dee yasiiru dan ka dambaysumaan ku tacalujinaynaa ama dee ku camalfalaya oo yasiiru xaal uu soconayo qudaamaha taas waana macnuhu xaalo mu-akida oo hadalkii horubay sii taakiidinaysaa qaala wuxuu yidhi jaabir baa odhanaya faqaala lii rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kayfa taraa baciirak bal awrka dee waa neefkaagii geel ahaa ama awrkaagii imaka waa jamal eh labadaba ku dhacaa baa nidheen laakiin dee waa imaka waa awr awrkaagii bal seed u aragtaayoo ka waran awrkaagii qaala wuxuu ihi jaabir qultu waxaan ihi bikhayr waa fiican yahay rasuulka ilaahayow oo dee waa wanaagsan yahay qad asaabatu barakatuka barakadaadii baa asiibto waa kaa dheeraynayabe aan joojinayo kolba qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatullaahi wasalaamu calayh afa tabiicuuniihi ma iga iibinaysaa kallay fawaaidda xadiidkae xagga dambe sheekhu kuba ururiyey waxaa kaga mida ama ay yidhaaheen waxyaalaha xadiidka lagaba qaadanayo ruuxii isagu waxa weeyaan oon silcadiisii ama alaabtiisii usoo bandhigin beec macnaha ruuxaan sheegin inuu waxaan iibinayo inay iska bannaantah in la yidhaha waxaan iga iibi ama ma iga iibinaysaa hadda isaga ag muu soo dhigin oo muu odhan waan iibinaya imanka jaabir awrkiisa u fuushanaatana dee kumuu fikirahaynba mar dee isaga kumay jirin awr kala ma laho markaa hore waabuu isadkeeyey marka rasuulka ilaahi baa u bandhigay macna taas jawaaskeeda markaasaa fatabiicuniihi fastaxyaytu aag waan xishooday rasuulka ilaahi baan ka xishooday walam yakun lanaa naadixun hayru naadixaan isaga ahayna wax kaloon dhaansanaamama jira oo riwaayaadkaastaa kuba yimi markuu madiine teguu yidhi waan iibiyey awrkii oo kale abtigii oo kale iyo edadii iyo way canaanteen oo ee ujeeddadu waad u baahnayd bay yidhaaheen oo waa neefkii keli ahayd haysatee aada beertaba ugu dhaaminaysay qaala wuxuu yidhi faqultu markaasaan nacamaha intan xishoodaan idhi ha fabictuu iyaahu waxa weeye markaasaan rasuulkii ilaahay baan ka iibiyey awrkii laakiin calaa anna lii waa shardigii waa calaa shardi anna lii shardid aan shardiyay inuu aniga ii sugnaaday faqaara dahrii waa dhabarkiis uu ii sugnaaday fuulitaan aan fuulo xataa abluga almadiinata inaan madiine gaadhayo faqaar walaa faqaarna waa jamci kolkol lafdiga fiqar waxaan la qorayaa dee qaybqaybtiisana waaba lafdiga asalku de waa tanuun oo fiqra iyo faqro labadaba taanin way soo naqliyaan inay waa taxanahan laftan dhabarkee dee oo kuwa kala googo-ane dee taas mafaasisha ay leedahay lafahaniyo dee laf keliyo isku wada taalla maaha ee waa waxyaalaha ilaahay subxaana watacaala saa u abuuray dee iyadu dee mafaasisha leh taas baa laga bilaabay halkan degta ilaa laga gaadhaya dee dabada ama cujbadadanba lagaba gaadhaya intaas baa faqaar lagu magacaaba macnuhuna waxa weeye inaan fuushanaado dee waa intii lama fuulaye taas bay tahay calaa ana lii faqaara dahri taas baan shardiya xataa abluga almadiinata qaala jaabir baa wuxuu ihi faqultu lahu waxaan ku idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow innii caruusun caruus baan ahay aroos baan ahay fastaadantu inaan dadka kasii horeeyo ee markii hore ina ciidanku way wada socdeen rasuulka ilaahay baa lala socday inuu dadka kasii horeeyo madiina ugaba sii horeeya dee arrintaasaa jirtee oo nin dhowaan unde aroostaybe taas baan rasuulka ilaahay idan baan fi taqadum aan kaba dalbay riwaayadka halkan yimi ama barhkooda ay yidhaaheen tabuuk oo kale iyada dee umuurahana fogeynayo oo uxud baa aabihii lagu dila waataynu soo marray nikaaxiyo kuba soo marray halkanna way kuba sugantay inuu rasuulka ilaahay weydiiyo uu hablahan ay walaal ahaayee dee aabihii kaba hadhay uu sheegay dantooda inuu eegayo saynu kuba soo maro ee waqtiga uxud iyo tabuukna muddo dhan baa uba dhexaysay oo waqti dee markaas dheer baa udhexeeya toddoba sano ama lix sanood noqonaya caruusun sheekhuna halkan raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy waa faa'iido luqa ahaaneed ninka iyo naagtaba ama labadanba mid kasta caruus waa la yidhaaha luqada waa markaa mufradka ninkana caruusun baa la odhan haweeneedana caruus baa la odhan lafdigoodu waa mid laakiin jamac markay noqotay kala baydhaan buu yidhi oo markay noqoto rajulkii caruusun hadduu mufradku ahaa waxaa lagu jamcinayaa curus oo cayn iyo ra'dioo la damiyo dumarkina hadday iyadta keliya caruusun ay ahayd caraa'is baa jamacoodu yahay oo lagu jamciyaa jamacii bay ku kala duwan yihin laakiin mufradkii marka la eego si keliyay ku wada yimaadaan fa adina lii rasuulkii ilaahay uu idmay fataqadamtu naasa dadkii ayaan kaba horreeyey ilalmadiinati madiinaan ugaba horreeyay horena waxaynu u soo marnay malaam inuu rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh masjidkii joogo uguba yimi oo rasuulku yidhi ma imakum baaba timi eeg ma imaka ayaa timi marka waa inuu dadkii kaba dambeeyo rasuulka ilaahay ka hor yimi sida dadka xaafid bnu xajaraan raximah llahu tacaala dee kolley kitaabkiisa fatx waxa weeyaan horey u yidhaha ibnu khalduun baa lahaa ama yidhiba bukhaari sharaxiisu dayn buu ummadda kuyo weli lama bixin isaguna in yar waysa soo gaadhin hagaaga laakiin sharaxya ma ogeyn oo dee waa taase markaasa yidhaahaa madee daynkii waxa bixiya xaafid ibnu xajare daynkaa uu sheegaya taasoo de waa marka la eego si u sharaxayo inuu kitaabka de in badan oo kolkol baad in badan de imaka in sharaxa waxaan nawowi qaban halkan oo shuraaxle aan kaba helin baa iyadoo lafdigu muslim yahay ayaad kaba helaysaa isaga marka taasoo kale waana hadalkii uu yidhi bayn shokani laa hijrata bacda alfatx ana xadiid buu ahaaye laakiin muxuu yidhi walaa waxa laga dalbay inuu bukhaari sharxo markaasuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi fatxulbaari baa jira marka fatxulbaari hadduu jira meel kaleo looga hijroodo iyo sharax kaloo la doontaa ma jirta shokani buu ahaa isaguna taasoo waa dalab laga dalbo dee xadiidkii buu soo qaatay laakiin fatxulbaari buu jira bal markaasoo sheekhan kolley in badan oo fawaa'idan kaba soo naqliyo sheekh maxamed cali aadam xafidahu allah taakisa baxrulmuxiidna meelo kala duwan buu muxuu yidhahaaba dee waa nusqe fatxulbaari kaba mida macnaa isagoo ictimaadkiisa weyno meeluu yidhaha meel xajahayd iyo meelo kale iyo lowlaa fatxulbaari uma fatxulbaari maa qadaytu awdaari cibaara saasu yidhaha haddaan ilaaha baari ah furitaankiisa way furi jirin taa marka lasoo dhaafana fatxulbaari jirin tallaabo maan qaadeen buu leeyo xaajadayda ma guteen maa qadayta awdaar waa cibaaradiisa meel xaja ayuu saa ku idha dee meelana wuxuu ku idhaa halkaasuna wahadaa nusqatu min fatxi ilbaari buu kama cabiraaye bal waxa leeyahy waa kitaab dee aad iyo aad u qiimo badan oo weli taxqiiq dhaba oo dee fiican ma helin walaad maqlay imaka inuu soo baxday daara risaala ama dee shucayb arna-uud iyo ay soo saareen kollay boqoladii imaka tobaneeyo snood waday oo iyaguna daar masar ahaydna ay jirto laleeyahy afartamiyo mujalad bay gaadhaysaa weli aan iyaguna soo saareen oo muddo dheer waday laakiin dee kuwan hayne weli siduu yahay cid uga shaqaysa lagama shaqayn ba haddaba markaasaa muxuu yidhaha arrintaa hausoo laaba kitaabka iga galay halkan waxaa ah inuu dadkii ka horeeyey madiina halkaasna dee xadiidkuuna oo dee duruqdiisa noo sugan si wax laga soo horreeyo rasuulka ilaahay baa kaba soo horreeyey horeynta hore waa markii idanka qaatay ayuu kaba soo dee dadkii waa kasoo hormaray taas taasna kama dhigna inuu dee ilaa madiine laga gaadhayo dadkii ka wada horreeyay waxaa suurtagala in iyadoo rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh dee dadkii uu farayna taas bay ahayd inaan madiine la gelin dee dadkii dumarkii say usii diyaargoorobaan waqti habeena aan laba gelin oo gorogar laguba gelin iyo bal raaxo uu fadhiistay ama saaxashaiyo waxyaalo markii dambe dee ay hakasho kuba keentay oo saasoo kale rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh ugaba horreeyey bal taas fataqadamtu naasa ila lmadiina xataa intahaytu ilaa aan gaadhay madiine wey falaqiyanii khaali abtigay baa ila kulmayoo fasa'alanii can ilbaciiri neefkii geela ama awrkii buu i weydiiyey fa akhbartu bima sanactu fiihi wixii aan kuma sameeyaan u sheegay falaamanii fiihi ugu canaanto ujeedadu dee awrkan unbuu lahaa abtigiina waa barhkood baa jadu bnu qays laydhaa idhiibow abu ahaa qaale wuxu uhi waqad kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu igu ahaa mid yidhi qaala yidhi lii aniga igu yidhi xiina ista'dantu markan kaba idan dalbay maa tasawajta maxaad guursatay abikran ma inan am hayiban mise mid carmala faqultu lahu waxaan ku yidhi tasawajtu hayiban carmal baan guursaday isaguna hore uma guursan waana nin dhalinyaro aba qaale wuxuu ihi afalaa tasawajta maad guursatid bikran gabadh bikra ah oo inan tulaacibuka oo adiga kula ciyaarto oo tulaaciba aad la ciyaartid faqultu lahu waxaan ku yidhi dee mid saas xaaladeedu too da yaroo aa wada ciyaartaan maxaad u guursan weyday faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa rasuula allahi tuwufiya waalida aabbahay baa dhintay aw sufida dee way jiraan labadiiba dee waana dhintay shahiidna waa ahaabee wali uxud wali akhawaatun siqaarun hablo aan walaala ahayn oo toddoba ama sagaalo weeye se riwaayaadka kuma yimaadeen oo yaryar baa ii sugnaaday oon anigii gacantii ku hayo marka fakarihtu malaa markaasna hooye iyaga u joogtaa may jirin meesha hooye umay joogin hablahan fakarihtu waxaan nacay an atazawaja inaan guursado maalintii uxudba wuxuu dagaalka ugaba reebay aabihii waa hablahaba ahayd waayo muu tegino dagaalka kumuu jirin jaabir nin gaashaanqaadana markaa uu ahaa aabihii baa reebo yidhi u hadh iyaga aba intaasoo dee halkaas iyaynaan layna wada dila haddii ama taas isagina waa lagu dilay fakarihtu an atazawaja inaan guursado ilaahina iyaga xaggooda waa daaman ilaahina milahuna mid laba mida oo falaa tuadibuhuna aanay adbino walaa taqumu calayna mid iyagiiba laba mida waxba aan dhaamin oo markaa aan iyagii dee edbin rabayn oon dee iyagiinaba u khidmayn oon u feedhin oon uga shaqayn midtaasa aan guursado laba midoon wax ay ku kordhinaysa aanay jirin tiibaa macnaa xaddigii naftiisa wuxuu uga tegay walaalihii ama hablaha ay walaaleen xaddigood markaasaa fatasawajtu waxaan guursaday sayiban mid carmala litaquuma calayhina si ay iyagii u qumto u khidmayso weeye wa tu'adibuhuna ay u edbisay u rabayso rasuulka ilaahina saynu soo marnay waa u duceeyey nikax baan taa kuba soo maray markuu saa yidhi qaala wuxuu ihi falama qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam almadiinata madiina markii rasuulka ilaah yimi ayaan qadawtu ilayhi isagii baan kula soo kallahay bilbaciiri neefkii geel ahaa ama awrkii ayaan kula soo kallahay faacdaanii amanahu lacagtiisii buu isiiyey waraddahu calaya haddana isagiina uu ii soo celiyey lacagtii labadaba xdثna cثman بn abi shaybata qal xadaثna jariir can اlacmash can salim bn abi اljacdi can jaabirin qaala caamir maanta ma jiro oo shacbi riwaayadii horeynu soo aragnay waa ninkan salim bn abi اljacd qaala aqbalna min makata ila اlmadina makana kamay imansan markii dhaweyd ba hadalkayga ku soo daray laakiin waa dariiqii maka qaswo kaley kaba yimaadeen wadadii xagga makay dee markii dambe ku soo dhaceen xaggii madiina markay usoo socdeenna jihadii makay kaba yimaadeen ila اlmadiinati maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam factalla jamali awrkaygiiba xanuunsaday oo daalay wasaaqa alxadiida biqisatih markaa saalim riwaayadiisan xadiidkii oo qisadiisii wata ayuu kaxeeyeynu soo maray wafiihi waxaa ku sugnaa uma qaala lii rasuulka ilaahay baa igu yidhi bicnii jamalaka haada iga iibi qaala qultu laa may kaama iibinaye bal huwa laka aduu kuu sugnaaday adigaa leh rasuulka ilah kaama iibinaya waan ku siiyey qaala laa may eh kama qaadanaye hibadii waa celiye bal bicnihi igama iibi qaala qultu la bal huwa laka ya rasuul اllahi qaala la bal bicnihi uu diiday rasuulka ilaahay markaa inuu siiyo qaala wuxuu ihi jaabir qultu waxaan ihi faina lirajuli nin waxaa u sugnaaday calaya korkayga uqiyata dahabin dahabu qiyadeed uqiya dahaba ayaa korkayga dee qadar macluumaanay ahayd tafidada afartan dirham bay ahayd waan garanayna laakiin tan imanka qadarkeedii ma dabdinaya laakiin qadar macluuma iyaga agtooda macluum ku ayay ahaydba xadiidkana alfaadihiisu way kala duwan yihiin riwaayaadkiisana waan yar wada eegi doonaa fahuwa laka biha fahuwa markaa awrku laka aduu kuu sugnaaday biha biluuqiyati qaala muxuu idhi qad akhadatuhu waan qaatay eg iijaab iyo qabuulkiibaa dhacay aduu kuu sugnaaday oo intaasaan kaaga iibiyey weeye isagiina waan qaatay alfaadu kinaayahaba ahaatay waa iijaab iyo qabuul imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan wuxuu idhaha xadiidkan asxaabteenu qad yaxtaaju bihi asxaabuna fi ishtiraadi اlijaabi wاlqabuul fi lbayc wanahu laa yancaqidu bilmucaadaat hadalkan wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa la arkaa inay xujaystaan asxaabteeni wuxuu wadaa ashaaficiya ay u xujaystaan inay shardi tahay marka wax la kala iibsanayo waan kaa iibiye kaa iibsaday ama ijaab iyo qabuul taas oo aanu haddii dee inta lacagtii ruux bixiyo kii kalena alaabtii qaato waa mucaadaad ay dhahaan waa kan oo lacagtii bixiya kana oo alaabtii qaato hadal kale aanay jirin saa lagu kala taga mucaadaad bay dhahaan wax laysu dhiibay uun inaanu beec kuba guntamayn taas bay u xujaysa ama alla arka ay u xujaysanayaan sababta waa maxay jaabir waa kanoo iijaabkiibaa kaba yimi rasuulka ilaahayna qabuulkiibaa kaba yimi iijaab iyo qabuulkii waa jiraan laakiin sheekhu muxuu yihi nawowi walaakina alasaxa almukhtaara inciqaadu bilmucaadaati qowlka asaxa ah ee la doortay waa daliil ahaan ma uma jeedo madhab ahaan madhabkii waa kaas taas weeye ee marka daliil ahaan la eego waa inuu ku guntamayo walaag waa tanoo horena waynu soo aragnay taas oo kale waana taa waa nidho markaad eeg shaksigu hadduu dee kitaab fiqiya joogu madhab fiqigii uu kaba hadlayo dee iyada waxuu ku qasban yahay inuu madhabku wuxuu ahaa raaco kol haday mati uu yaho adilo iyo waxa aanu sheegahayn isaguba sharxu muadab ikhtiyaaraadkan waa leeyo dee markaa uu sharxaya adiladii buu sheegaya laakiin markuu mati dhiganayo laakiin markay tan oo kale fatwo noqoto ama sanoo kale waa kan oo dee haddii madhabkii laga xoog ronyo daliil ahaan lagaba xoog ronyo dadkii aan tacasub iyoiyo waxa aan lahayn waa tan oo dee naskii bay raacayeen imaam nawina kuwaasoo kale umuuraha waan soo aragnay kitaabkiisa sharx muadabna tan uu kagaba badaya sharaxa muslim waxaan taa u leeyahay minhaaj haddaad dib ugu laabanto dee kitaab ulbeyc cibaaradu ku bilaabmay maxay tahayba sharduhu iijaab dee walow barhkood rukni kaba dhigaan shardibu kaba yidhaha shardigiisu waa iijaab sabictu iyo waxyaalahaas iyo alqabuul waa cibaarada ugu horeysa uu beec kuba bilaabo shardiga marka waana shardi marka la eega madhab ahaan dee ama rukni ha la yidhaha ama waa shardi waa taasoo kale masaladanna uu soo qaaday uu soo qaadi doono xagga kinaayanu kuba guntamay taaba asaxuu kaba dhigay soo halkan ba ugaba dhigay laakiin imanka eego tan taas kitaab fiqiya oo madhab buu ka hadlayay maxaa madhabkan uu yahay madhabkan buu qowlkii hadduu halkaa wax kala qoray isagii matni tahay dee madhabkii uu kaba baxsanaan lahay madhabkan wax loo tiiriya may ahayn laakiin tan eeg madhab imanka kama hadlayo wixii daliilku keenayo kama hadlay markaa taas buu yidhi haddii ay dhacdo inaan ijaab iyo qabuulba dhicin xadiidka halkan haynoooguma sugnaato ee sabiil shardi uguma sugnaan ee labadiiba la kala qaato uun iyadoon hadalba la odhan walow dee madhabka uu qowl jiro ama mee adee ay marka la jira awjaho ama culimmada qaarkood in muxaqaraadku ku guntamaya muxaqaraad iyo kayr lama kala qaadayo wixii taasoo kalea kol haddii taraadigi muuqday dee bal maalan waa ku guntamaya waana tan sheekhu leeyahay raximah allahu tacaala arrinkuna dee imaka halkan mucaadaadna laysumada xadiidka bulayay tanna daahirkiisu xujo uma noqonayo oo dee kuma sugna inaan mucaadaad kuba ansaxayn kuma sugna wey qad akhadtu fataballaq calayh ag waa arrin kale markii hore isagaa shardiyayay inuu ku gaadho imika halkan waan qaatay intaasaan ku qaatay fataballaq calayhi ku gaadh waaba hibay noqonaysaa icaaray noqonaysaa ila lmadiinati madiina ku gaadh ayuu yihi rasuulka ilah daayay haddaba iska fuushanay ilaa madiina qaala wuxu uhi falamaa qadimtu madiinata qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam libilaalin acdihi sii uuqiyatan uuqiyad min dahabin dahaba wasid weliba wax ugu dar wax ugu dar markay cinda aladana wixii lagu darayaa basi kuma sugnoo dhib ma laha qaala wuxu uhi faacdaanii wuu siiyey uuqiyatan min dahabin uuqiyad dahaba fazaadanii kayraadan waa jus markaa diinaarka kaga mid ahaa barhkood baa yidhi afar iyo labaatan diinaar markaa jus marka la eego waa dee sarifkiisii googa iosii yaryaraa mid ahaan ama labiyo toban jus mid ahaanba weeye adigu inbuu u ziyaadiyey dahabkiia qaala wuxuu ihi jaabir faqultu waxa ihi laa tufaariqunii ima faaruqayso ziyaadatu rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam intan buu eeg waa rasuulkii ilaahay ziyaadadii rasuulka ilaahay dee aahaartiisana dadka kale waa ka duwanya waa la barakaystaa marka waa dadkii waxyaalaha horeba aynu soo maray biyihiisii iyo bal waxa weeyaan dharkiisii iyo weysadiisii iyo waxyaalo haddaba intan rasuulka ilaahay ziyaadadiisu ma isticmaalayo u leeyahy igama faaruqaysa waan haysanaya un tabarugaan qaala jaabir baa wuxuu ihi fakaana fii kiisini kiish anigu aan leeyahay kiishkumalade waatan inuu kelimada carabida in aynooga timid suurtagalba waxa weeyaan kiish aan leeyahay ayay intii ziyaadaed qiraadkii igu sugnaa fa akhadahu ahlu shaami reer shaam baa qaatay yowma alxarati maalintii xara xara kole xaradu waa meesha shiilmadooda ee dhagxaanta madmadowle madiine meel ka midana magaca dee waa laba xaroay lahayd mid kaba mida saddex iyo lixdankii hijirada mar ay dee waxa weeyaan reer madiinada yar mucaarado muujiyeen qoladii reer bani umayo kol ay saareen cummaashii ayuu yaziid ibnu mucaawiya ciidan ayuu soo diray oo ciidankiibaa intay kula dagaalameen xara ayaa reer madiina laga qaalib noqday markaasaa magaaladii laysla soo galay deetaa dhac iyo boob badan iyo waxyaale ay jireenoo maalintaa wixii la boobay ama la qaatay ayay kiishkii dee intaasi ugu jirtay ahayd waa maalin damana ciidankii ninkii watay waxa weeye ayaa ku fasaxay muslim ibnu cuqo ninkaa la odhanaya musrif ibnu cuqo laguma magacaabayay markii dambena maka u dhaafay ayaa ku fasaxay ciidankii madiina oo yidhaahaan maalmuu kuma fasaxay markaasaa dee adugu wax kastaaba ay dhaceen ay leeyihin xataa kufsi iyo boob iyo dhac iyo wax kastaaba way dhaceen haddaba maalintaasay intan ii dhaaftay buu leeyahay xadaثna abu kamil اjaxdariy qala xadaثna cabdاlwaxid bn ziyadi qala xadaثna اljureriyu can abi nadrata can jaabir bn cabdاlahi qaala kunaa waxaanayn maca nabiyi salى اllahu عalيه wasalam fii safarin fatakhalafa naadixu naadixagiibaa hadhay oo dadkii ka hadhay wasaaqa alxadiiثa xadiidkii buu kaxeeyey bal maala markaas oo waa xadiidkaa horeynu soo maray wa qaala fiihi waxaanu yidhi abu nadra suurtagalo dee maanta jaabir ka warinayna qolooyin horea bedbedelmay wa qaala fiihi wuxuu yidhi markaa xadiidka jaabir markuu soo naqlinaya waa in kaba mida fanakhasahu rasuul llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi baa gujiyey uma qaala li wuxu uhi irkab bismi illaahi ku fuul magaca ilaahay waa isticaano magaca ilaahay la kaalmaysan wazaada aydan wuxuu siyaadiyey qaala jaabir baa wuxuu yidhi famaa zaala kamuu suulin rasuulka ilaahay yazidunii inuu isiyaadin oo macnaa qiimihii markii hore bal hadduu diinaar yidhi diinaar kale ugu daray diinaar kale ugu daray ibnuaaji iyo meel baa gaadhay kolay de ilaa labaatan diinaar waa inta ugu badan ee la arkay danaaniirta bal jamcintoodna way noo dambaysaa kitaabkay kuma sug wayaquulu waxaan u lahaa wallahu yakfiru laka macnaa intaa igaga ibi wallahu yakfiru laka waa kelimadan ducada ah ayuu u raacinayay ilaahay waa ku dembi dhaafaya intaa igaga iibi markaasuu kordhinayo intaa igaga iibi ilaa uu labaataneeyo goor ee isagii u duceeyey وxadثna abu الرabيc الcatakiy qala xadثna xmad qala xadثna ayub can abi zubayr can jaabiri qaala lama ataa calaya الnabiyu slى الlahu عalayh wasalam markii rasuulka ilaahay soo gaadhay walxalqad acyaa baciiri uu daalay neefkaygii geel ahaa ama awrkaygii ayuu qaala wuxu uhi jaabir fanakhasahu uu gujiyeyoo fawasaba uu booday un awrkii fakuntu waxana baca daalika intaa dabadeed axbisu mid qabta khidaamahu hogaankiisii ama wixii ayaan qabanayay si aanu iila dheerayn weeyo rasuulka ilaahay aanu inagu horayn yasmaca xadiidahu si aan rasuulka ilahay xadiidkiisa u maqlo dee way wada socdeen fama aqdiru calayh mama karayn waa iska kay dhuufanayo horuu soconaya falaxiqani nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahay baa isoo gaadho faqaala wuxu uhi bicniih fabictuhu minhu waxaan kaga iibiyay bikhamsi awaaqid markay dhoweydna waqiyadahayn shan waqiyadood qaala qultu waxaan idhi jaabir baa yihi waxaan idhi calaa ana lii tanna waa shardi marka dhaweyd ku gaadh baaba hedastii waxiiba ama caariye calaa ana lii inuu ii sugnaaday baa waan kaa iibinaya calaa shardi ana lii dahrahu ila almadiinati qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu ihi shardigii u aqbalo walaka dahru ila almadiinati qaala jaabir baa le falamaa qadimtu lmadiinata ataytuhu bihi waanu laba imi fazaadanii wuqiyatan markii hore qiraad baan soo aragnay wuqiyad buu ii ziyaadiyey uma wahabahu lii waana isiiyey labadiiba xdثna cqبة بن mkrm اcmy qal xadثna yعqوب بن isحاaq alcamiy نisbaة ilى bani اlcami weeye maha indhala-aan iyo waxyaala reer banulcami la odhanayo reer tamiim kaba midaa baa loo nismeeyey xadثna yacqوب بn isحاaq qal xadثna bashيr بn cqبة can abi اlmutwkl الnاjiي can jaabir بn cabdالlahi qaala saafartu maca rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam fii bacdi asfaari adunnahu qaala waxaan malayn inuu yidhi kaaziyan isagoo duulaya waqtasa alxadiida abulmutawakil xadiidkii horunbuu dabagalay wazaada fiihi wuxuu ziyaadiyey isagoo jaabir kaba warinaya qaala rasuulka ilaahay baa ihi yaa jaabiro tawafayta samana lacagtii ma dhammaysatay ay istawfayta weeye oo ma qaaatay lacagtii qultu nacam qaala laka samanu lacagtiina adaa leh walaka aljamalu awrkuna aduu kuu sugnaaday laka samanu walaka aljamalu wuu ku celceliyey xadaثna cubaydullahi bni mucaadin alcambariyu qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbatu can muxaaribin anahu samica jaabira bna cabdillahi yaquulu ishtaraa minii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam baciiran rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu igaba iibsaday neefkeeda biwuqiyatayni xadiidkii hore caamir shacbi wuqiye ayay ahayd waa tan ruwaad kaloo jaabir ka waraysayna waxyaalo kale aan arkaynaa laba wuqiyadood iyo wadirhamin aw wadirhamayn ama laba dirham qaale wuxuu uhi falamaa qadima siraaran saraarnaadku siraaran waa meel magaceedoo madiinahan kaba dheerayn markuu halkaas soo gaadhay rasuulkii ilaahay ayuu amara amray bibaqarati neef lo aw fadibixat waa la gowracay faakaluu minha halkiibaa lagu karsadoo waxbay kaba cuneen falamaa qadima almadiinata madiina markuu yimi amaranii amray an aatiya almasjida intan horean usoo yar aragnay dambe salaade masjidka inaan imaado fa usaliya ragcatayn inaan masjidka intan gala laba ragcadood ku tukado wawasana lii waanu ii miisaamay bilaal baana tawaliye saman albaciiri neefkii geela ahaa ama awrkii lacagtiisiibuu ii miisaamay waa loo miisaamay fa arjaxa lii weliba waxbuu iigu daro ii raajax yeelo ziyaada iigu daray xadaثnii yaحya بn xabيb الxاariثiي qal xadaثna khاalid بn اxاariث qal xadaثna shucbaة qal akhbarana mxaarib bn dithar ruwaadii jaabir ka warinaysay waa isbedbedel badan baa jira can الnabiyi slى اllah عalيه waslm bhadihi اlqiصati غayra anahu qaala wuxuu ihi faاshtaraahu minii wuu igaba iibsaday bisamanin lacaqad samaahu u magacaabay oo macnaa dee jaabir waa magacaabay muxaarib baan inoo soo dabdin walam yadkur muu sheegin alwaqiyatayni labada waqiyadood iyo wadirham wadirhamayni ama shucbaa maanta xadiidkii horena warinaya kana warinayay ee markii hore shucbo waxaa kaba wariyey mucaad ibni mucaad alcambari imakana khaalid ibn alxaaris baa kaba warinaya isagaan kaba dhigayna waayo xadiidku waa xadiidka shucbo une qaala waxaan ihi amara bibaqaratin fanuxirat kolay naftigii horena dubixad bay ahayd tan baan kuba xambaaranoo waxay yidhaahdeen asalka lo-du dee luquntoodu way gaabantahay sida adhigoo shaanigoodu waa dabxi ama naxrigu waxaan luquntoodu dheeriya sida geeloo kale ayaa dee dhuunta ama dee ah laga wareemaayo markaas siaasaa lagu bereeyaaba de haddii ay dhacdo in taa laguba sameeyo dhuuntii halkii dee cuno ahayd dhuuntiibaa loo guurana iyaday adhi ama lo-otay dee dabxi wuu iska ansaxaya une fanuxirat uma qasama لحم hilibkeedii buu qaybiyey xadaثna abu bakr بn abi shaybata qal xadaثna بn abi zaa'idata waa yaحya can ibni jurayjin can caطaءin can jaabirin ana الnabiya slى الlahu عalيه wasalam qaala lahu qad akhadtu jamalaka awrkaaga waan qaatay biarbacati dananiira walaka dahruhu ilى اlmadiinati waxaanad leedahay inaad ku gaadha madiina bal waan dhammaynay koley koley arrin weyne horta xadiidka way nooguba sugan tahay iskhilaafna taa kumaba sugna oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee mucjisadan weyne mucjisaadkiisii kaba mid ah horena aan usoo aragnay neefkii geel ahaa ee hadhay ee socon waaya ama awrkii markii uu gujiyey ilaahay barakeeyey ee geelii kaleba kaba dheereeyey waa mucjiso rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh mucjisaadkiisii kaba mid ah oo wax inoogu wada sugan arrintan kale ee bal maalan iibkan iyo intuu kaba iibsaday haddana uu rasuulka ilaahay wixii uu ka siistay intuu siiyey weliba uu wax ugu daray inaanay kuma heshinna uu siyaadiyey haddana uu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh uu labadiiba wada siiyey oo karamkaa kale iyo dee arrinkaasna waa wax inoogu sugan oo marka la eego jaanibkaas labada arrimood waa maqsuudka weynee xadiidka wax khilaafoo kuba sugani maba jirto iskhilaaf maba jiro laakiin waxaa jira iminka halkan laba arrimood baa iskhilaaf meeshii ruwaadda kagaba suganyay midi shardintan uu shardiyay baabkiina waata laynoo dhigtay ma shardi miyuu jiray jaabir xaggiisa kaba yimi uu shardiyey wixii haba iibiye inuu isagu ku intifaaco muddo ilaa intuu ehelkiisii ka gaadhayo oo beec iyo shardi meeshii ay kuba kulmeen taasi miyay jirtay mise arrintuba shardigaasi may jirinoo dee sida alfaadaha qaarkood hibo uu rasuulka ilaahay ama caaro ku gaadhiyo halkaa ku gaadhiyo waxyaalahaas alfaada kuba sugnaa taasi iyadu waa mid waa iskhilaaf ruwaadda dhexdooda dhacay qadarkii lacagtu imisuu ahaa ma wiqiyad buu ahaa wiqiyadaasi maxay ahayd ma afar ma shan ma afar diinaar ma intaa in kaba badanoo riwaayaad halkan inooguma sugnaynoo riwaayaad kale kuba yimi se labaatan diinaar iyo laba boqoloo dirham iyo waxyaalo walow dee labaatanka diinaar ay iswaafaqayaan bal umuurahaasna waa iskhilaaf ruwaadda xaggoodii kaba dhacay kolkol way adagtay si laysugu geeyaa umuuraha caynkaas ee laakiin asalkii xadiidka oo labadaa arrimood iyo maqsuudkaa weynaa wax iskhilaafi kuma sugna waana inooguba sugan tahay arrinkuna waxaa saman dhici karta aanay ruwaaddi sideedii uba dabdin ayaa iibkii u dhacay dee arrintanna bal maalan waabay jirtay dee inuu isagu halkaa kuba gaadhay rasuulka ilaahayna labadiiba waa u wada celiyey ziyaado waa ugu daray waxyaalaha aan kaba qaadanayna waa wax inoo wada cadoo bal taas bal markaa intaanan gaadhin halkan waxaa iguba sugan bukhaari oo kale waa taan lahayn xadiidka in badan buu soo celceliyaa dee waa meelo maaha toban iyo labaatan iyo wax ka badan weeye adugaba badan ka badan halkan marka uu joogo beecama shuruudna waa keenaayo markaa laba cibaaruu raaciyaa markuu iskhilaafkan xagga marka la eega shardi iyo shardi la-aanta waayo ruwaadda qaarkood shardiga way sheegeen kuwana may sheegin daahirkoodu kuwa caariye rasuulka ilaah ama hiba xaggiisa kaba hatay ahayd ayaa wuxuu dhaha walishtiraadu asaxu la ruwaaddi way ku kala duwan yihiin markaan eegno xagga quwada dabdiga iyo taa aan eegno kasrada cadadka markaan eegno in meesha shardi jiray ayaa asaxa bal markaa taasi waa mid waa bukhaari oo kale imaam hadihi sinaaca ishtiraadka asaxa kuwa kalena samantii buu soo naqnaqliyaa wixii ka aamusay een samanba qadarkeeda sheegin sida tan aan hayno asamantii kale kala duduwaynadoo bar aanay halkan inooguba sugnayno laba boqoloo dirham buqaar ku sugnayde markaasaa muxuu taasna yidhaahaa ciyaadhahaa wa qowlu caamirin waa shacbi waa tii inoogu horeysay qowlkiisa caamire uu yidhi biwuqiyatin ayaa arjax weeye oo macnaa waxa weeye iskhilaafkan badan ee xaggan ruwaadii kaba yimina labad uu raajax yeelo waa wqiyad buu yidhi taa caamir baa ah ta u xooga badan meesha iyada haddii riwaayaadkii meeshii ay riwaayad yimaadaan la kala raajax yeeli karo tii raajaxada in la qaatana xadiisku waa mudarib lama odhanayo idiraab baa jiro oo iskhilaaf baa jiro xadiiskii waa laga tegaya daciifku noqonaya lama odhanayo tii raajaxadeed baa la qaaday kuwii kalena waa lagaba tegaya marka xagga ishtiraadkana wuxuu ka dhigay ishtiraadku inuu asax yahay in xaggan samantana inay wuqiyad inay tahay oo waa xadiidka caamir qowlkiisii ama shacbi ayaa asaxa ayuu leeyahay taas baa asaxa bal labadaas buu raajax yeelay taasi waa intaas bal maalan aan leenahay kolley waqtigeedna aad baan in muddo dheer baan fadhinay ee hadal yar baan eegayaa sharaxa idinku sugan qolooyinkan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala soo naqliyay waqiyadii shan waqiyadood waqiyad buu ii siyaadiyey laba waqiyadood dirham ama laba dirham waqiyad dahaba afar diinaar bukhaarina wuxuu yidhi eeg qolooyinkiina sharxa muslim haysta وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم بخاريna wuxuu sheegay iskhilaafka riwaayaadkaasoo wuxuu ziyaadiyey sideed boqoloo dirham saasaa iminka imaamkeennii kaba dhacday xaafid xajar baa halkan uu qabtaa fatxulbaari buu qabtaa waxay xadcilkiisu ahayd walam takhtalif nusakhu lbukhaariya anahu qaala fiiha bimaatay dirham bukhaari kuma jirto asal ahaan nuskhooyinkiisoo dhanna ma jirto sideed boqoloo dirham waa laba boqoloo dirham taas baaba jirta markaasaa wuxuu yidhaha wawqaca linawowiyi ana fii bacdi riwaayaati albukhaariya amaanimiyati dirham walaysa dalika fiiha aslan walacalahu araada fi hadihi riwaayati hadihi riwaayat fatasaxafat wuxuu leeyahy waxaa laga yaabaa inuu nawowi u jeeday asal ahaan ma jirta bukhaariye inuu u jeeday tan miatay dirham oo tasxiif dhacay un saasuu leeyay tasxiifaa dhacay marka waxaan leenahay horta taasi ma jirto waa laba boqoloo dirham bukhaari waxaa kuma sugan waa nankaa xaafitaalkanba qabtay hadalka nawawiyana waaba qabtay marka barhkood waxay leeyihin ruwaaddu horta buu leeyay dee macno wax ku wariyeyna way jiraane bal si ay barhkood ku jamciyeen uqiyadii dahabka ahayd ayay meeshu ahayd qolooyinka uqiya mudlaqa yidhi iyadaa lagu xambaarayaa kuwa shan awqaaq yidhina waa uqiyadan dahabkaa shan uqiyadood oo fidaa u dhigmayso fiday kuma fasireen kuwii waxa weeyaan bal maalan oo dee uqiyadii dahabkay uba dhigmaysay marka wuxuu leeyahayna uqiyadii dahabkuna wixii amadiga ku dhacay markii dambena waxaa la arkaa fido in la siiyo intaa uba dhigmayso riwaayaadku ay taayihiin bal waxaba imaka taa iskumaba sii kalifayna waxaan leenahay meeshii tarjiix baa jire ruwaadu iskhilaafkaasi waa jiraa dabdintiina meeshii barhkood bay kaba maqantahe waxaa raajixa wuqiyad inay ahayd bal taasba weeye ziyaado qeyraadana loogu kordhiyey adigu bal arrinku taasba weeye oo intaasaa raajixa xagga ishtiraadkana riwaayadka qaarkood iyo caarahaba ahtee laakiin laftiga ishtiraad inuu jiray meeshii ayaa asaxa taasi iyadu waa midoo waa arrintan kolley markay dee ishtiraadku yimaado iyada taa kuma noqonayo horeynu beec iyo bariiro iyo uguba soo marina xadiidkeed inay culimmada qaarkood shardi keliye marka ay tiya ay banneeyaan kol haddii muqtada alcaqdina aanu kaba hor imanahayn kuwa iyagu ay leeyihin may wixii muqtada alcaqdi keenaya uun mooyaane shardi iyo shardi ma banaana waa in badanoo culimada ka mid sida shaaficiye xanafiye iyo kuwa iyagu bal maalan waxyaala intaa ka yar baneeya bal umuuraa jira laakiin xadiidku tu inoo faa'idaynaya ishtiraadka caynkani waana wax maslaxa ruuxii caaqidka labadoodii mid ahaan uguba sugan tahay haddii lagu heshiiyo shardiguna uu shardi mucayana yahay iyada taasi inay iska jaa'is tahay halkana qolooyinkiina sharaxaysa kolley nawowi ilaa shan iyo toban malaa ama wuxuu gaadhsiiyey fawaaid afar iyo tobana dee waana laga badin karaaye barhkood waa ta aan soo sheegnay mucjisada iyo inay bannaan tahay ruuxaan alaabtiisiiba usoo bandhigin iib in la yidhaaha naga iibiba umakasada filbaacaad ruuxii labadii gorgortamaya ama baayactamayay inuu kan yidhaha waxaa iga daayuu meel hoose joogsado dee uu laga wada hadlo dee mumaakasadan ruuxi wixii la yidhaha baanu iskaba aqbalin taasna jawaaskeed waa tan ay nooguba sugan tahay matalan jaabir fadiiladiisa iyo istaxbaab ninkaa xilbikanaya waxyaalahaasna horaynu uba soo maray in marka cinda dafci oo kale maaha marka wixii la bixinayo haddii ziyaado lagu darana banaanideed allahuma iyada hadday beec tahaysan oo kale oo wax lagu kordhiyo ruuxii wax ziyaadaha ku dara way isku wada anfuqsanyine haddii amaah ruuxa lagu lahaa ay ahayd dee intaan waqtiga qaduu gaadhin wixii ziyaadada la bixiya harri bay noqonaysaa laakiin marka uu amaahdii celinayo dabadeed hadduu isagu xaggiisa iyadoon shardi jirin tafaahum kala jirin waxba aanay jirin uu xaggiisa wax kaga daro kolley waxna way noo dambeeya ama haddii aladhaa baabka ka dambeeye iyada taasna jaa-is bay noqonaysaa laakiin intaanay la gaadhin waqtigii la bixinayo wixii adigu la bixiyaaba haddaan lagu darin oon deenkii oo wax laga sii bixiye lagaba dhigin iyada waa ta aan sharci aanu banaynayn bal waxyaalaha kale iyada kuba sugan taas أكتب الله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا عبدنا ولا